waxaad tahay dhegeystayaal idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal saaxib ayaal dhammaantiisu wax wanaagsan dharoryo suban meel baa joogtaan naga dhegeysanaysaan kusoo dhawaad xubinta wargeysada wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard oo soo xuliba halkan aad ka dhegeystaan qeybaha dambe dhegeystayaashan ka ogaana saakasee kusoo kaakicin kuwa bariistan maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan aroryo suban ayaanay linahay dhegeystayaal iminkan wargeyska muxuu saa ka qoraya halkan arrimaha iminka markaasi laleeyahay xildhibaanada ay markaasi ka hor dabcan ka hor dabcan kasoo horjeesan ama kaga soo horjeesanayaan arrimaha waa dabcan canshuurta cusub ee uhuru kenyatta markaasi duldhigayo sida markaasi geleyda sidoo kale daqiiqda waxaa kamid ah dhegeystayaal sidoo kale sareynta waxaa kamid ah baabuurta lasoo geliyo wadanka iyo sidoo kale waxaa kamid ah khamaarka la ciyaaro iyo qamriga ayaa sare loogu qaaday waxyaalaha markaas dadka ay aada ugu tiirsan yihiin ay kamid yihiin ayaa leeyahay sida wargeyska bukiisa sagaalaad ee qoray saaka iyadoo waqtiga markaas doorashada haddana lagu socday xildhibaanada ayaa markaas iminkan aada u ololeynayaan ama sidoo kale kaga soo horjeesanaya kuna sheegayaan in markaas ay tahay mid toogasho ah oo cad baraare ah lagula kacay dadka shacabka ah ayna kaga soo horjeedaan bajetka markaas lagu dhawaaqay sanadkan wasiirka maaliyadda oo kuryatani waana waqtigii markaas iminkan ay dadka sidoo kale qeyba ka yihiin lagu soo kala jiidanaya sidoo kale lagu kala xudxudanaya ololaha siyaasadda haddana waxaa markaasi sare usii kacaaday qutulduruurigii dadkii markaasi ama dadka ay ku noolaayeen waxaana markaasi halka wargeyska saarka qoraya oo la filaya in wax badan isbedel xoogan dowladda markaasi la filaya inay la imaato ayaa haddana waxaa leeyahay taasi way ka duwan tahay tani iminkan xildhibaanada ayaa markaasi pressure iminkan lagu wadaa ama sidoo kale ku wadaan madaxweynaha oo markaasi sharci cusub kala duwan markaasi haddana la doonayo wasaaradda maaliyadda inay ku dulrogto ama kusoo dulrogto arrimaha ay ku saabsan canshuuraha dhegeysa new texas ayaa leeyahay dhegeystayaal waa sida wargeyska bogiisa sagaalaad saaka wargeyska uu qorayo dhegeystayaal wargeyska sidoo kale wuxuu halkan qorayaa bogiisa afraad dabcan xildhibaanada raalli hada waa wasiirada iminkan markaasi danjas ku ah mise khatarta ku ah dhegeystayaal dhanka william ruto wasiirka isgaarsiinta joy misheru wasiirka arrimaha amniga gudaha dr fred matsangi wasiirka maaliyadda ukuryatani wasiirka difaaca eugin wamalwa iyo sidoo kale wasiirka beeraha iyo sidoo kale arrimaha afrika ee markaasi peter munyaha wasiirka deegaanka copia ayaa markaasi ka mid ah dhegeystayaal wasiirada markaas iminkan halkan saaka wargeyska uu soo bandhigay ama uu soo saaray kuwaasoo la sheegaya in iminkan ay aada ugu ololenayaan siyaasadda saaxadda siyaasadeed ee markaasi raila omolo odinga waxaana markaasi shaki aysan ka qabin kana gelinaynin inay tani ku tilmaamay miss jangol ah oo markaasi siyaasadda ay doonayaan in ay ku dhandriniyaan ama sidoo kale ku geeyaan ilaa iyo madaxtooyada sida markaas wargeyska halkan saaka uu qorayo arrimaha markaas iminkan la saadaalinayo ayay markaas dhan weliba ugu dagaalayaan raila odinga cadeemo markaas u soo bandhigayaan kuna suurtagelinayaan sidoo kale aftida markaas iyo weliba arrimaha ra-yi aruurinta lasoo saarayo kaga guuleysanayaan sidoo kale kuga dhaweynayaan dhanka madaxtooyada rajada markaas ay ku gelinayaan iyo dhanka sidoo kale integritiga dhegeystayaal iyo nidaamka iminkan la doonayo ama sidoo kale ay dadka markaasi kaga dhaadhicinayaan inay ku aaminaan raila omolo odinga waa dabcan isbaahisi xoogan dhanka wasiirada markaas madaxweynaha uhuru kenyatta ee asxaabta iminkan wadanka markaas hogaamisa inkastoo laakiin haddana wargeeska uu leeyahay sidoo markaasi qaar ka mid a wakiila iyo kuwa markaas u oleeya dhanka dastuurka sidoo kalena ilaalinaya leeyihiin dabcan inkastoo aysan haddana ogoleen ama la ogoleen in ay arrimahaasi faraha la galaan dhanka siyaasadda weli faraha ayba kula jiraan ayaa leeyahay waana sida markaasi dastuurkau qorayo taasi ayaa iminkan culeys haddana xoogan ku noqonaysa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo markaasi noqonayso halka markaas uu ka nugul yahay in uu kasii nugulaan doono haddii markaas wasiiradan ay markaas iminkan xiriga usii qabtaan usiina adkeeyaan waxyaalaha markaasi ay aadka loo saadaalinayo siyaasadda warbixin kala duwana loo soo saaray ayaa haddana tilmaamaysa in wax keliya ay kala horeeyaan markii la fiiriyey sida markaas iminkan siyaasadda ay tahay iyo weliba shacbiyad ahaan ay u kala wataan raila odinga iyo madaxweyne ku-xigeenka william ruto dhegeystayaal laba biloodo keliya ayaa iminka doorashada markaasi ka harsan oo markaasi bisha sideed ayaa si toos ah loogu dhaqaaqi doonaa maxaa soo bixi doonaa maxaa soo korri doonaa maxay noqon doontaa waasidii saaxadda siyaasadeed ee jabiga iminkan markaasi noqonayso haddaba dabcan wargeyska sidoo kale halkan waxau markaas isagana qoraya arrimaha ku saabsan arrimo dhowr ah ee ku saabsan dhegeysan mar baraha bulshada qabatay iyadoo markaasi shalay wadana markaasi kasoo hormuuqday maxkamadda mrima oo nin markaasi si toos ah toogasho u sameeyey ayaa haddana wuxuu markaas ka beeniyey in aysan asaga uheen wuxuuna markaas sheegay inuu asaga naakuru ku sugnaa markii baraha bulshada uu qabsaday sawirkiisa oo sheegay inuu asaga toogasho toosa baraaraha u geystay meel bagaaraha egesaal kadibna wuxuu iska soo xaadiray booliista qeybta markaasi dambi baarista dalka ee dcida shalay ayaa markaasi la sheegay in haddana dib loo dhigayo oo markaasi laga codsaday in baaritaano xoogan lagu sameeyo inuu asaga yahay in kale laakiin baraha bulshada markaasi qabatay oo markaasi la sheegay in c c t v da qeybta markaasi kamerada waa kamerooyinka markaas wax duuba ama kamerooyinka markaasi lagu xariro ama lagu qabto meelaha sheegeen in asaga markaasi ay qabatay laakiin waxaasoo dhan iminkan baaritaanada dib loo dhigay iyadoo kiiskaasi dib markaas loo dhegeysan doono dhegeystayaal ilaa iyo afar iyo toban maalmood ayuu kusii jiri doonaa baaritaanada ciidamada booliska markaas kusii dabcan ciidamada booliska baaritaanadooda ay kusii wadi doonaan ilaa xogta rasmiga saxda laga soo saaraya dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal dabcan closomisoka iminkan farta ayuu madaxa saartay amase gacmaha ayuu madaxa saartay waajah wareerkiisa siyaasadada dhegeystayaal kadib markii madaxweyne kuxuge markaas madaxweyne ku-xigeen uu aada u filinayay laga hoosbixiyey hadda waa sidee waxa uu saadaalinayo horaan ayuu markaasu sheegay haddana inuu u tartami doono xilka ugu sareeya madaxtinimada dalka laakiin taasi ayaa haddana u muuqataa mid aan u cuntamaynin kalozamisoka iminka wuxuu saadaalinayaa ama sidoo kale dadka ay aada u rajeynayeen in wadahadal xoogan haddana ay furaan inta markaasi la gaarin doorashada iyo weliba abaabulkeeda iyo weliba ololaheeda dhegeystayaal oo lagu wada bisha soo socoto in toos ay u bilaaban doonto dhegeystayaal ee juun laga yaaba dhegeystayaal inay tani ay tahay mid markaasi asaga oo loo igmaday ama loo xilsaaray qeybta markaasi prime c s ama waa wasiirada dhankeeda loo xilsaaray haddana taasi weli kama caddo iyo weliba waxaa la saadaalinaya la filayaa oo dadka markaasi uu ka heli lahaa raila odinga dhanka asaga uu kambani iyo dabcan colonzo misoka dabcan colonzo ayaa su-aalo fara badan iminkan halkan iska weydiinaya iyadoo qaar ay leeyihiin dib ayaa markaas miiska wadahadalka loogu laaban doonaa iyadoo laakiin dibidha xoogan laga dareemayo laakiin dhinac kale xudasho xoogan ayaa ka socotaa ee kenya kwanza oo markaasi aada u danaynayaan colonzo misoka inuu ku sabiro laakiin taasi iminkan asagana go-aankeeda uu ka qaadan layahay dabcan khubarada dhanka siyaasadda ka faalan sida wargeyska saakaalku qoraya waxay leeyihiin in ay laga dilaya qeybta siyaasadda maskixiyan oo markaasi loo abaa dabcan loo ekeysiinayo mid markaas isaga go-aankiisa uusan ka gaari karin go-aanada markaasi madaxtinimada u baahan mid markaas dhaqaale iyo dad u baahan ama ololo xoogan u baahan dhegeystayaal sida wargeyska boggiisa toddobaad uu qoray wargeyska the standard muscab ismaaciil suux wanaagsan dhegeysan ayni leeyahay waxaa filaya si qurux badan inaad dhammaantiin kusoo wada kacdeen kuna wax karsanaysaan inta xanuunsanna markaas iska warqabaan inta kurbaysanna kurbada ilaahay subxana watacaala ka dulfeedo inta muraad lehna muraadkoodu sahlan oo markaasi aan macsiyo lahaynna ilaahay baan uga baryanaa inuu siiyo muscab soox wanaagsan soox wacan wanaagsan yuusuf iyo weliba saaxiibada dhammaan ducada yuusuf bakad uunoo duceeyey aamiin ayaan leeyahay odaygaasi soomaaliyeed aan dhegeystayaal u gudagelno wargeysyada wargeyso kale ee daily nation haddii aan soo qabto ee dabcan wargeyska warbixino kala duwan oo arrimaha siyaasadda ku saabsan ayuu soo qorayaa laakiin boga ugu horeba waxa uu soo qaatay sawirka ku-xigeenka madaxweynaha dalka doctor william ruuto waxaana halkaasi uu ka hadlayaa qaabka uu ku helay ee dhul la sheegay in dhowaan lagu eedeyn jiray oo ku yaala ismaamulka taita taveta halkaasi oo mar walba la sheegi jiray in si wax markaasi isdabamarin iyo si aan habooneyn uu ku helay laakiinse bogga lixaada wargeyska ayuu ku qorayaa warbixinta oo faahfaahsan william ruutona waa uu ka sheekeynayaa qaabkii uu ku helay dhulkaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto waxa uu sheegayaa shalay wuxuu ku sugnaa dabcan ismaamulada dhankaasi iyo gobolka xeebta waxaana uu ka hadlayaa leeyahay mugdiga ku gaadaanaa ilaa iyo laba kun shan boqol soddon iyo lix hegtar oo ah dhul kaasi uu ku yaala halka ismaamulka taita taveta mata farm loo yaqaano dhegeystayaal waxaana uu sheegay ama si toos u caddeeyey in dhulkaasi uu si sharci ah uu ku helay isagoo ka hadlayey e xarunta dhankaasi xanaanada duurjoogta ee lumo century ama wildlife century loo yaqaano halkaasi ay ku qabanayeen isbahaysiga kenya kwanza kulan looga arinsamayay arrimaha dhaqaalaha ayaa madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay in xildhibaankii hore ee taveta nin lagu magacaabo basil criticos uu ka qaatay amaba uu ugu deeqay dhulkaasi kadib markii arrimo markaasi uu ka caawiyey sida uu sheegayo ruto waxaa sidoo kale uu sheegay in markaasi e mar walba waxyaabahaasi ay ahaayeen dacayyado iyo sidoo kale arrimo siyaasadeysan e dabcan dhulkaasi oo hadda ah dhul beereed iyo sidoo kale dhul daaqsimeed ayaa waxa uu ku yaalaa halka loo yaqaano mata wade oo sidoo kalena laleeyahay waxaa uu yahay marar badanba uu ahaa halka ay ka bilaabanayso ama laga soo geli jiray ku-xigeenka madaxweynaha docor ruto sidoo kale waxa uu sheegayaa in halkaasi ay oga baxaan galeey iyo sidoo kale uu daaqsado lo sida uu sheegayba waxaana sidoo kale marar badan lagu eedeeyey in dadka deegaanka uu ka reebtay biyo amaba uu sida la sheegay ka weecsaday ilaha biyaha oo uu u weecsaday dhulkaasi iyo weliba beeraha arimaa arrintaasi ama eedeymahaasi oo uu iska fogeeyey oo uuna diiday dhegeystayaal waxaana markaasi wargeyska uu leeyahay arrimahaasi oo marar badan ee la sheegayey ayaa marka markaa uu ka jawaabay ku-xigeenka madaxweynaha dhegeystayaal bog afraad haddii aan usoo laabanno ninka william ruto usoo xushay ku-xigeenka lagu magacaabo rigaadi geshagua ayaa markii ugu horeysay si toosa u hadlay waxaana uu leeyahay magacaabistayda ama soo xulashadayda waxaa markaasi ay kala qaybisay gobolka bartamaha dalka waana run ayuu leeyahay balse weli haddii aanu nahay kenya kwanza arrintaasi waxba inooma ahan oo annaga ayaa kalsoonida haysanaa ayuu leeyahay xildhibaanka mathira rigaadi geshagua waxa uu markaasi sheegayaa in isaga iyo markaasi ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto ay ku sugnaayeen amaba kuna sugnaanayaan gobolka bartamaha isbuuc lasoo dhaafayna ama hal isbuuc ay ku sugnaayeen gobolkaasi iyaga oo la sheegaya in arrintaasi looga gol leeyahay inay tirtiraan raadkii ay ka tagtay mother karua waxaan ogsoonahay iyadana haweeneyda karua ee ku-xigeenka u ah raila odinga inay maalmihii lasoo dhaafay ololo xoogan ka waday gobolka bartamaha dalka waxaan leeyahay sababta ay uga daba tegeenaya ah in markaasi shacbiyadda dadka ay yareeyaan oo dhammaan dadka ay wada raacin karua waana sababta keentay leeyahay in iyaguna ay markaasi sameeyaan waxaa loo yaqaana comeback ay ka daba tegaan karua oo soomaalada qaarkood ay ka sameeyaan ololaha dhegeystayaal laakiin xildhibaanka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay waxyaabo badan waxaana ka mid ah arrimaha la xiriira dhankaasi iyo musuq maasuqa waxaanu leeyahay arrimahaasi waa mid kuwa siyaasadaysan oo looga gol leeyahay in lagu wiiqa ayuu leeyahay awoodeena sidoo kalena dacayyado iyo waxyaabo la mid ah ay weeyaan ayuu leeyahay ninka lagu magacaabo rigaadi gashaagu dhegeystayaal haddii aan kusii socono warbixinada kale ee wargeeska daily nation dhegeystayaal boga toddobaadna waxaa la leeyahay kooxda william ruto oo lix arrimood doonaysa inay ka soo jawaabaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xuduudaha i b c ku-xigeenkii kooxdiisa waxaa laleeyahay lix arrimood ayaa ay ka doonayaan in markaasi laga hadlo si loo wanaajiyo kalsoonida shacabka ay ku qabaan hay-addan ayaa laleeyahay dhegeystayaal kenya kwanza waxa ay doonayaan in guddiga i b c ama guddiga doorashooyinka ay si markaasi publica ka dhigaan warbixin taasi oo lagu cadeynayo amaba lagu sheegayo waa dhanka iyo shirkada ka shaqeynayso arrimaha dhanka doorashada dhegeystayaal iyo sidoo kale warqadaha certificateka markaasi kobiy amaba waxaa loo yaqaano nuqulo fara badan laga sameeyo dhegeystayaal sidoo kale waxay doonayaan in guddiga i b c ay public ka dhigto amaba dadweynaha markaasi la wadaagto waa tirada iyo xogta dhankaasi iyo codadka dhanka markii la eego deegaan kasta iyo sidoo kale dhankaasi iyo wordka waxaa loo yaqaano constituency iyo weliba ismaamulada dhegeystayaal waxaa sidoo kale leeyahay waxay doonayaan inay u xaqiijiyaan guddiga in wasiirka arrimaha gudaha fred matangi iyo midhigiisa isgaarsiinta jo musheru iyaguna markaasi qeyb weyn ka qaadanaynin arrimaha la xiriira ee doorashada iyo sidoo kale in executiveka ama laanta fulinta iyaduna markaasi ka qeyb qaadan doonin ee dhanka iyo arrimaha doorashada ama lug ay kula jiri dooneen dhegeystayaal ee waxaa sidoo kale ay doonayaan in guud ahaan ismaamulada markaasi amaba goobaha codbixinta ee networkooda sare loo qaado dhegeystayaal oo hadhow dambe marka ay timaado arrimaha la xiriira dhankaasi iyo ee waa natiijada aysan noqonin mid dhibaato ay kasoo gaarto sidaa ay sheegayaan dhegeystayaal haddii aan kusii soconno warbixinada kale dhegeystayaal ee wargeeska daily nation inta aan saaxiibada ama dhegeystayaasha fursadda aanu siinin boga sagaalaadna waxa uu qorayaa in madaxa cadaaladda ee dalka haweenida martha kaume ee markaasi wax ka bedel ku sameysay sharciga dhankaasi iyo la xiriira dhegeysiga dacwadaha ee dhanka iyo maxkamadda sare yaala kaasi oo la leeyahay waxaa iminka laga mamnuucayaa dadka oo ay qayb ka yihiin qareennada sidoo kale ay qayb ka yihiin waaxyaha kala duwan inay ka comment gareeyaan amaba ka hadlaan ama ra'yi ka dhiibtaan kiisaska soocda waxaa arrintaasi leeyahay waa arrin sharci darra ay sidoo kale waxaa loo yaqaana bridge of markaasi court in ay ka hor imaanayaan sharciga maxkamadda waana tallaabo ayaa laga qaadi doonaa cid allaala ciddii ka hadasha ayaa leeyahay kiiska maxkamadda yaalla si gaara midka la xidhiira arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha dhegeystayaal cid ka comment garayn karta ka hadli karta ilamaa kiiskaasi laga go-aaminayo ma jirto sida ay wargeeska uu qoraya dhegeystayaal haddii aan kusii soconno boga tobanaadna waxaa leeyahay xildhibaanada ayaa waxa ay diideen qorsho wasaaradda markaasi ay ku dooneysay wasaaradda maaliyadda iyo weliba mister okuryataniba ay ku doonayaan in lagu kordhiyo lacagaha soorta iyo weliba lacagaha lagu soo iibsado dhankaasi iyo burka dhegeystayaal boga tobanaad hoosna warbixinta ku qoran waxa ay sheegaysaa in sanatarada ay doonayaan in macalimiinta e c d e c d iyada loo yaqaano ee bara markaasi ardayda fasalka naasiriga in lacagaha loo kordhiya dhegeystayaal waxaana warbixinta itibaaxaysa ama sheegaysaa in macalimaanta qaar la siiyo lacaga aada u tira yar oo xitaa toban kun oo shilinka dalka ah ay gaarayso bishiiba mushaar ahaan loo siiyo halka sanataradana iminka ay doonayaan in ismaamulada dalka arrimahaas wax ka bedelaan lacagahana ay u kordhiyaan dadka iyo weliba macalimiinta baraya ee fasalada hoose ee naasiriga iyo weliba dugsi fasalka koowaad oo kale waxyaabaa la midka e c d e da loo yaqaano dhegeystayaal warbixinta ugu dambe ayaan soo qabanayaa inta dhegeystayaasha aan siinin waxaa leeyahay raila odinga iyo weliba xisbigiisa o d m waxa uu culeys kala kulmayaa gobolka nyanza oo isagoo kasoo jeedo halkaasi uu kal hore sheegay in dhammaan siyaasiyiinta u tartamaysa xilalka kala duwan laga soo bilaabo madaxweyne ilaa m c loo codeeyo kuwa ku tartamaya xisbiga o d m laakiin waxaa leeyahay waxaa jira dhaqdhaqaaqyo arrimahaasi kalena oo halkaasi ka bilowda iminka culeysyo ayayna wajahayaan shakhsiyaadka ama siyaasiyiinta ku loolamaya xisbiga ama tikitka o d m dhegeystayaal boga ugu dambeeya wargeeska daily nation wasiirka arrimaha gudaha fred matiangi waxa ugu baaqayaa in markaasi shakhsiyaadka iyagu ka shaqeeya dhankaasi iyo maaliyadda ama accountantska loo yaqaano ay wax ka qabtaan arrimaha la xiriira musuq maasuqa uuna sheegay inay iyagu meesha ugu fudud ay joogaan dhegeystayaal sidaas awgeedna lagala xisaabtami doona ayuu leeyahay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska ay saaxiibadu soo beegsan karaan si ay noola wadaagaan goobaha ay ku sugan yihiin si waxaana sida loogu waabaristay star f m hallow
halow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalkay waan ku salaamay waa kaa qaaday walaal
waa gaarsaa bishaar waariyo waan idhaa gaarsaa ka sawiraya haye wariyo gaarasii subaxan maasha allah maasha allah barwaaqo walaalkay oo barwaaqaa la jooga wax hadda dhiba ma ana maqla inta aan ka warqabo alxamdulilah dhib ma jiro aad baan u fiicana xoogaa maadaama gaaris oon baa ka jira un ha
dhibaatada gaaris taalla waa oon hadda oon baa laga cabanaya wax kale ma jira saxir baara dee waxaa waaye caalamka idilu ka jira aha marka biila-aantas ma ungaarsi naga haysato walaalow eed baan u fiicana dhegeystayaasheena dhammaan meel ay joogaan waxaa leeyahay subax wanaagsan oo wacan ee ninka la yidhaahda maaragtay cabdulaahi cali waxaa leeyahay subax wanaagsan oo
u mahadsan yahay wariyo dhegeystaha kale alaykum calaykum asalaam waraxma
magaab ismaaciil subax wanaagsan oo kootar rakaadhayso gaaraan dalka etoobiya subax lamid a cowthar soo dhow
maasha allah suuf hadalaynka ma jirto isku socodka gaadiidka ganacsiga hadalaynta waxbarashada okay haye marka ugu horreysa sidaan kuleeyahay subax wanaagsan mid lamid ah hooyaday adeer xalees wax wanaagsan aha
asxaabta radio star fm xalees wax wanaagsan aha
adna subaxda ku waanaagsan kuleeyahay subax la mid ah mahadsanid kowthar star f m hallow ka xumay qadkaa ka go-ay dhegeystaha xigaa dhegeystayaasha kale iyaguna qadadka ku jira haddii aan siino fursadda star f m hallow hallow dhegeyste
asalaamu calaykum subaka waalaikum salaam waraxma
rasiid ibraahim gumwaani haye rashiid bumaani subaxan
aadalo fi abraar oo nabad baa shaqo waa loo dareeri iskuul waa loo dareeri adow way iswaaseecna oo nabad baa qabnaa wadankeena baa ilaahay u baryaha inaas ilaahay nabad iyo caafimaad iyo rabsiyo mhm
adow way iswaasalaamisa walaal waa ku salaadaha soomaaliha noolaatan leh mahadsanid hallow star f m
Hello, assalaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxma Sacab walaalo, subax wanaagsan aan ku leeyahay. Istarliin waan beeraanka la saaxiirayaa.
subax la mid ah starlin
Masha Allah, walaalkiyaankaa ku sugan waan beero. Jawiga aad ugu duwan yahay, si wanaagsan ayaa lagu abuuraysaa. Caawbariga, alxamdulillah, intaas oo hor qabo. Marka ugu horeysa, adiga magacaabii dhammaan wariyaasha Star FM dhammaantood waxaa leeyahay subax wanaagsan.
mhm Dhammaan dhegeystayaasha aniga ugan qabtay. Inta raadiyaha Star FM u sheeganaya inay soo dhegeysanaysa dhammaantood waxaa leeyahay subax wanaagsan. Walaalkay shaqadaa ku waana.
subax lamida walaal mahadsanid xigaha star f m hallow hallow star f m
عليكم calaykum salaam waraxma
ماما حليم مديرة تمشي soo dhowo maama
ما شاء الله haye madheer ay subaxan
والله الحمد لله قائل ما مغني ما شاء الله من هذا لو بري الحمد لله اسبولا الشقة الأول بورتي haa يا رب رزاق يا رب فتاة على ليه haye وحلال إيمان له بركة لله الله لو تسيا له جروبها كلنا وان سلامة إذن كان وان سلامة إمر دير عبادة لله الله لو تسيا aamin aad baa mahadsan tahay hallow star f m
Hello, alaikum.
calaykum salaam waraxma
Walaalkiin taasoo wanaagsan baan ku leeyahay. Adiga Yuusuf Siyaaq waa Galdan, Soomaaliya soo biin.
subax lamida walaal soo dhowo inoo waran goobtaasii subaxan
maasha allah nimcaan xaafadaan kaga sugnaya jibiguna aad iyo aad u macaan yahay noo daa isu socodka gaadiidka ganacsiga amniga wax wali waa heerka sidoo kale waxbarashada kama marnay maasha allah walaalkay subax wanaagsan dhammaan wariyaasha qaaliga sidoo kale dhegeystayaashayda meel waliba ku sugan subax wanaagsan aan oranaya ama subax wanaagsan subax la mid ah mahadsanid dheystaha kale ee qadka ku jira haddii aan siiyo star f m hallow allo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعلي... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maxamuud daar dhaqana idaara sukonta وكسور بيني يا محمود alxamdulilah ilaahay maala intaan uuna nabadan ku abarisanay هيا jawigu iska degan yahay مهم idaacadda waa okay هيا marka alxamdulilah maaleen dhegeystayaal oo dhan waxaa leeyihiin wax wanaagsan sidii maamo xalimo mandheera iyo bishaar waariyo saaka aan maqlay مهم codkiisa saaxiibkay rashiid bomwaani odaash waxaa leeyahay wax wanaagsan مهم hadalaayga ugu weyniyo waxaa waye biya la-aanta hadda gaarid annagana wayna haysataa iyo istaalada daawo lahayn صح iyo arrinta oo siyaasi oo kale guur baa jira ها marka waxaan leenahay madaxda war siyaasi kolley waktigiisa ilaahay na gaarsiiyey مهم hadda dadka idinka xilka haysiina dadka xilka aad u haysiin u dhamaystira baan leenahay aad baa mahadsan tahay eh, maxamuud
Salaam.
dheystaha ugu dambe star f m hallow
asalaamu calaykum wasocod Waal- saaxiibaan ku salaamay وعليكم السلام ورحمة waa kaa qaaday
nimca joogta dhagaxley halkee joogtaa nimca dhagaxley haye dhagaxley subaxan inooga waran maasha allah dhagaxley siwacan oo wanaagsan lagu adeysay haye socodka amniga gaadiidka waxbarashada maasha allah u qalbisa ilaahay ugu talagala u kala socdaan waa gart
waan ku salaamaya adeegiisa bakadoor isla mid ah mahadsanid dheysta ugu dambeeya ay ahayd dhankaa iyo eh, naga soo wacisay qaxootiga dhagaxley eh, xubinta subax wanaagsan halkaasi aan kusoo googooynaya wargeysayaa soo maqasheen anigoo musac ismaaciil saaxiibka yuusuf bakad ayaa si wada jir idinkugu daadihinayay subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan si walbaad dano maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi beri aad naga dhageysanaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka subax walba isniin arbaca iyo jimco ayaa si toosa uga dhegeysataan warbaahin kasta waa subaxnimo arbaca taarikhdu waxay ku asteysan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad ee may sanadkuna waa labada kun laba iyo labaatanka dhegeystayaal barnaamijka eh, hogaanka ee xaaladda dalka alaba waxaanu ku eegnaa waxyaabaha dhankaasi iyo dalka ka taagan iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda ayaanu ku falanqaynaa dhegeystayaal si wada jira waxaa idinkugu daadiin doona anigoo ah musa ismaaciil iyo weliba saaxiibkayga yuusuf bakad iyadoo maalmo kooban ay ka harsan tahay doorashada dalka ka dhacaysa ayaa haddana waxaa markaasi guud ahaan saaxadda siyaasadda laga dareemaya isbedelada iyo weliba hadba guurguurka siyaasiyiinta oo dhinac walba isku markaasi u guuraya hadba dhinaca ay leeyihiin waa la maciin bidaya oo ay door bidayaan oo isleeyihiin waa ku badbaadaysaan sidoo kalena waxayaad ka goosan karaysaa u tifaxaadayan amaba u janjeeraya dhegeystayaal maalintan waxaanu eegi doonaa mar kale kalonzo msioka ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa dhegeystayaal hadduu eebi yidhaahdo ninka oo iminka haddana leeyahay waxa uu ku soo laabanayaa dhankaasi iyo azimio lomoja yuusuf waxaan maqli jiray hebel dhaxda ayuu ka baxay hebel dhaxda ayuu ka baxay weligaa intii quraac lagu talagalay dabcan meel ayaa ku quraacanaysay laga yaabo meeshii inaad maalinta u goyso meel kala aaday marka maalinta labaad waxaa kugu dhacaysaa in halkanna quraac lagu talagelin halkanna quraac lagu talagelin oo qofkii is leeyahay heblow meeshaasu aade kan kalena meeshaasu aade dhaxdayaad ka baxaysaa ninkii kalonso ahaa ayaan arrimihiisa ka hadli doonaa maanta dhegeystayaal isaguna u muuqdo xaalkaasi inuu ku sugan yahay maanta dabcan isniintii aanu soo dhaafnay isniintii isbuucan tii kasii horeysay ayaa waxaa markaasi uu si toosa u sheegay inuu u tartamayo xilka madaxweynenimo ee dalka doorashada soo socota laakiinse moogtahay in sidoo kale kalonzo musioka dhegeystayaal iminkaba uu haddana doonayo inuu dib ugu soo laabto azimio lomoja one kenya arrimo badan ayaanu markaasi ku gadaaman oo aanu eegi doonaa maxaa sababaya in mar kale uu dib ugu soo laabto azimio lomoja maxaa ka hortaagay amaba maxaa dhacay waase hiigsigii iyo weliba hadalkii uu isniintii hore jeediyey ahayd in ilaa iyo sanduuqa uu tegayo to the balot ayuu dhahay to the balot halkaasoo micneedu tahay in aan la hor istaagi karin weliba dhegeystayaal sidoo kalena waxaanu eegi doonaa in kalonzom soka weli xitaa haddii markaasi iminka wadahadalada soconaya aysan midho dhalin weli uu ka soo baxay shuruudihii ugu tartami laha xilka madaxweynimo waxyaabaha uu markaasi sameeyey ayaanu eegi doonaa ee u saamaxaysa inuu xitaa u tartami karo xilka madaxweynimo waaid isaga uu doonayo iyo weliba cidda ku garabsiin doonta ama ku garabsiinayso halkee ayuuna aadi doonaa kalonzom soka haddii labadaasiiba ay u suurtageli waayaan miye kenya kwanza ma garabka william ruto waa sidai rajadooda ay ka qabaan in kalonzo msoka uu ku soo biiro sidoo kale waanu ku eegi doonaa arrimahaasi barnaamijka intuu abada ku jiro dhammaantiin waanu idin soo dhaweynaynaa dhegeystayaal haddii aanu markaasi ku bilowno halka arrinta ay kasoo bilaabatay dhegeystayaal waxaa markaasi dhacday in maalmo ka hor kale raila odinga uu soo magacaabay ku-xigeenkiisa waana haweeneyda lagu magacaabo marda karuwa oo dhammaantiin aad ka warqabtaan laakiinse kalonzo msoka waxa uu filanayay in isaga booskaasi uu geli doono oo loo soo magacaabi doono ku-xigeenka waxyaabo badan ayuu u aaneynayaa waxa uu leeyahay labada kun saddex iyo tobankii labada kun toban iyo toddobadii laba mar ayaan kusoo taageeray ku-xigeen ayaan kuu noqday hamigayga madaxweynimo aan kuu daayay si la mid ah waxauu leeyahay ballanqaad ayaad samaysay labada kun toban iyo toddobadii taasoo ahayd inaad aniga taageerayso labada kun laba iyo labaatanka marka la gaaro haddana canjuftayda dib ayaan u laqay mar saddexaad oo labada kun laba iyo labaatanka waxaan u ahay diyaar inaan ku taageero laakiinse waa inaan helaa jegada madaxweynenimo ama running mate waxaa loo yaqaana deputy president haddii aad ku soo baxdo doorashada soo socota waxa uu leeyahay marka arrimahaasi oo dhan haddii ay socdeen oona markaasi adigu aad dhaqangelin waysay aad taageeri waysay jegadii madaxweynenimo aad igu taageeri waysay si la mid a xilkii madaxweyne ku-xigeenimo aad aniga isiin waysay oo aad aadisay gobolka bartamaha dalka waddo kale iima furno waa inaa isaga baxaa azimyo waxaa maalintii sniintii ahayd markii raila odinga uu shaacinay mada karwa lagu waday in kalonzo msoka uu ka soo qayb galo xafladda lagu soo shaacinaya ninkan haweenaydan laakiinse masan dhicin isagana xaflad kale ayuu qabsaday meel ka mid ah nairobi ayuu xaflad ku qabsaday waxauu iskugu yeeray dhammaan markaasi siyaasiyiinta ka tirsana xisbigiisa wiper sidoo kale oo qeybkasoay kasoo qayb galeen ninka lagu magacaabo gideon moy oo hogaamiya kano si la mid ah waxaa kasoo qayb galay nin isaga uu ku sheegay inuu ku-xogeen u yahay oo dhankaasi ismaamulka naarab ka soo jeeda dhegeystayaal waxayna sheegeen in ilaa iyo baalodka ay tegayaan ama sanduuqa halkaasi waxay ku qaateen shahaadadii ay ugu tartami lahaayeen xilka madaxweynenimo oo uu siiyey xisbiga wiper oo sidoo kale ka tirsanaa azimio lamoja wan kenya dhegeystayaal kalonzo msoka sidoo kale ogsoonow siyaasiyiin ayaa dabada ka riixayay oo ku dhiirigelinayay sidoo kalena ku dirqinayay inuu isaga baxo azimio sidoo kalena si goorisutaaga uu u tartamo kuwo qaarna waxa ay sameynayeen waa in markaasi ay waxaay sameynayaan waa inay u sheegaan inuu kusii nagaado azimio lamoja arrintaasi markay dhacday kadib kalonzo waxa uu sheegay inuu qaadanayo waa fasax kooban oo isbuuca inuu saaxadda siyaasadda aan lagu arki doonin warar hoosena waxay sheegayaan in iminka kalonzom soka uu safar ugu maqan yahay dalka dibaddiisa gaar ahaan waxaa la sheegaya dhankaasiyo ingiriiska inuu ku maqan yahay sidoo kalena waxaa dhacday in markaasi dhanka iyo wadanka dabcan wadan ka mid ah yurub ayuu ku maqan yahay wararku waxay sheegayaan in ingiriiska ku maqan yahay laakiinse lama xaqiijin karo sida warbixinadu ay sheegayaan maalinkii isniintaanu soo dhaafnay maalin ka hor waxaa kulmay in ka badan shan boqol oo ka mid ah delegateska waxaa loo yaqaano amaba dadka iyagu ka tirsan xisbiga wiper dhegeystayaal halkaasi waxay ku shireen ismaamulka machakos waxaana laga arrinsanayay waxa xiga laakiinse dadka waxaa laleeyahay laba fursad ay haysteen dadkii codeynaya halkaasi codeynaya ka dhacday waxaana loo codeynayay in kalonzom shoka uu madax xilkiisa saasi kusii wato uu ku tartamo sidaasi oo xilka madaxweynenimo uu u tartamo oo uu tago balodka iyo in kale oo halkaasi uu ka joogsamo waxaa dhacday in konton qof ayaa codeysa ayaa leeyahay afartan iyo shan ka mid ah waxa ay u codeeyeen in kalonzom soka uu dib ugu laabto zimio lamoja shan qof oo keliyana waxay u codeeyeen in uu isaga uu tago balodka masanduuqa oo uu u tartamo xilka madaxweynenimo taasi oo micnaheedu tahay ama caddaynaysa in inta badan boqolkiiba sagaashan iyo shan iyo in ka badan ee siyaasiyiinta hogaamiyaasha dhammaan kuwa ka tirsan xisbigiisa kalonzo aysan ku qanacsaneen raallina ka ahayn inuu u tartamo xilka madaxweynenimo waxyaaba badan ayaa loo aaneynaya dabcan waxyaabaha loo aaneynayo sida aanu soo sheegnay kal hor waxaa ahaa in siyaasiyiintan iyaguba ay sheegeen in qarash uu ka galay ololahooda iyo kambeynkooda kaasi oo bilibordka amaba astaamaha hadday ay noqon lahayd waxyaabaha markaasi sawiradooda fanaanadahooda waxyaabaha ay soo sameeyaan dhammaan xitaa baabuurtooda ay ku xardeen magaca rayla iyo weliba azimiyo istaantooda taasina mar kale ay qarash kale ku noqonayso in dib loo sameeyo ama loo hagaajiyo waana sababta kuwaad sababta labaad waxay leeyihiin kalonzo waqtiga ayaa ka dhammaaday oo maalmo kooban ayaa harsan xilligan uma suurtagelayso inuu ololihiisa uu dalka oo dhan geeyo sidoo kalena hadda ka dambe ama hadda kadib uu iska gado shacabka kenyaanka sababta kale waxaa sidoo kale la sheegayaa in shacabka uu kambani intooda badan ay leeyihiin amaba oo ay la hadleen siyaasiyiintaasi ay sheegeen in kalonzo ay tahay inuu dib ugu laabto azimiyo si la mid ah waxaa la leeyahay siyaasiyiinta kasoo jeeda u kambani ee halka kalonzo uu kasoo jeeda iyaguna waxa ay doonayaan inaysan mucaarad noqon oo dowladda ay ka mid noqdaan waxaana ay inta badan ku rajawan yihiin in dowladda ay azimiyo noqon karto doorashada soo socoto sidaas awgeedna waxay leeyihin mucaarad ma doonayn inaan noqono oo dowladda inaan ka tirsanaano ayaan doonaynaa waana sababaha ay ugu codeeyeen ayaa leeyahay in kalonzo uu mar kale dib ugu laabto azimio la umoja kalonzo dabcan weli si toosa oo maysan bixin azimiyo oo saxiix lama saxiixan iyaguna azimiyo umaysan ogolaan in markaasi uu qayb ka noqdo waxaan ogsoonahay in maalmo asbuuciyo ka hor waxaa dhacday in lasoo sameeyo structure cusub structurekaasi oo ahaa in markaasi dabcan azimio lomoja loo sameeyey waxaa loo yaqaana council ama guddi kalonzo msoka guddigaasi ayuu ka mid ahaa waxaana uu ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu sarsareeya marka laga soo tago madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba raila odinga qofka saddexaad ee ugu sarreeya guddigaasi azimio ay samaysatay ayuu qayb ka ahaa sidoo kale waxa uu xisbigiisu qayb ka yahay xisbiga saddexaad ee ugu sarreeya marka laga soo tago jubilee iyo odm ee azimio lamoja si la mid ah meel fagaaro ah ayuu waxa uu dhahay amaba uu sheegay lagana hayaa kalonzo mar kale inuu yidhi rayla tosha mar saddexaad waxyaabahaas si oo dhan ayaa isbiirsaday waxaana leeyahay wakhtigii ayaa ku dhammaaday ninkan laakiinse iminka kalonsum soka ma ku qanci doona go-aanka ka soo baxay shakhsiyaadka iyo weliba ururada ama deligeedka ka qayb galay kulanka xisbigiisa uu yeeshay dabcan siyaasiyiinta iyo weliba falanqiyaashu waxay leeyihiin ma haysto fursad kale maadaama halkii uu kasoo jeeday uu kambaani ahaydba uu mar kale laleeyahay dadkii ayaa amaba shacabkii iyo weliba siyaasiyiintii lama doonayaan lamana danaynayaan inuu u tartamo xilka madaxweynenimo si la mid ah waxa ay leeyihiin gobolka uu kambani ee uu kasoo jeeday kalonzo maadaama in ka badan laba dhibic amaba ku dhowaad laba milyan amaba in ka badan aan dhaho laba milyan oo codada halkaasi ay yaalaan ma doonayaan in markaasi codadkaasi ay meelo kala duwan maraan waxay leeyihiin codadkaasi waa inaan hal meel iskugu geennaa maadaama sidoo kale yuusuf sidoo kale waxaan ogsoonahay in kalonzom soka uu ka mid yahay shakhsiyaadka sida aadka ah looga ixtiraamo gobolka ukambani sidoo kalena waxaa la ogsoon yahay in maanta hadduu xilka madaxweynenimo u tartamo in boqolkiiba konton iyo in ka badan isaga uu helaya codadka ukambani sidaasi awgeedna waxaa leeyahay halka uu ku biiro waa halka ay aadayaan codadka ukambani ee aadka u tiro badan doorashadan sidaasi awgeedna waxay leeyihiin maadaama inta badan dadka ay raacayaan hadalkiisa eena ka darsugayaan halka uu u jiheeyo gobolka ukambani waa muhiim in mar kale uu dib ugu soo laabto kalsoonina uu ka qaato shacabka iyo weliba azimio la umoja waxyaabahansi oo dhan ayaa isku biirsaday dabcan waana sababta iminka laleeyahay kalonsom soka waxaa la eegi doonaa tallaabada xigta ee uu qaadayo dhegeystayaal arrinta kale ee muhiimka ayaa ah in ninka lagu magacaabo gideon moy oo si dhow iskula socdaan si dhowna saaxiib u yihiin kalonzom soka uu isaguna marar badan uu ku cadaadinayo kalonzo inuu taageero azimio iyo weliba raila odinga oo uusan xilka madaxweyne u tartamin gideon moy isaguna waa nin markaasi si aad ah uu wax oga fahmo kalonzom soka amaba hadalkiisa uu u yeelo waxaa la ogsoon yahay meelal badan iyo weliba xaflado badan isla tegaan sidoo kalena si aad ah ay markaasi iskula qaataan go-aamada ay ka gaaraan arrimaha siyaasadda oo kii one kenya alliances la samaysteen kadibna markii laga baxay ayd haddana halmar iskula soo wada biireen azimiyo arrimahaasi oo dhan ayaa qayb ka ah si la mid ah madaxweyne uhuru kenyatta ayaa isna qaybka ayaa leeyahay dadka kalonzom soka ku cadaadinaya inuusan u tartamin siiskiisa xilka madaxweynimo laakiin iminka ma muuqataa mana markaasi suurtagal ma tahay mar kale kalonzom soka inuu iska dhega tiro baaqan iyo weliba go-aankan ay gaareen siyaasiyiinta iyo weliba hogaamiyaasha ka tirsan xisbigiisa ay ku doonayaan inuu dib ugu laabto azimiyo iyo weliba inuu taageero raila odinga waxaan ogsoonnahay maalinkii shalay ahayd juneed maxamed waxa uu sheegay isagoo la hadlayay qaar ka mida warbaahinta dalka waxa uu yidhi waxaa socda wadahadal hoose oo mar kale dib lagu soo celinayo kalonzom soka waxaana leeyahay azimiyo qudheeduba waxa ay bilaabeen inay wadada usii xaaraan sidoo kalena wadada usii hagaajiyaan kalonzom soka oo ay red carpetkii usii dhigaan dabcan taasoo micnaheedu tahay mar kale ayaa dib loo soo dhaweynayaa isaga ayaa iska bax waxay leeyihin laakiinse haddana waa inaan mar kale soo dhaweynaa iyagu xitaa way doonayaan wayna danaynayaan waana qof aad iyo aad muhiim ugu ah raila odinga wax badana ka tari kara inuu ku guulaysto doorashada haddii uu gaar u baxane ku dhowaad iyo in ka badan hal milyan oo codad xitaa iyo ka badanba la goosan karo haddii halkaasi milyan uu raila odinga kusoo biirin waxaa leeyahay waxweynay u taraysaa oo farqiga weliba doorashada ayay markaasi wax ka bedelaysaa waxaan arkay yuusuf ee warbixin lasoo saaray maalinkii xalay maalinkii shalay ahayd ilaa xalay dabcan warbixintaasi oo lagu sheegayey amaba bool la qaaday dabcan boolkaasi waxaan arkayay waxaa mar kale hogaaminaya william ruto laakiinse wax badan kuma hogaaminayo boqolkiiba afartan iyo saddex dhibic saddex ayuu haystaa boqolkiiba afartan iyo saddex dhibic saddex forty three point three raila wuxuu haystaa forty two point four marka waxaa moodaa inuu ka horeeyo eber dhibic sagaal xitaa hal kama horeeyo waxuu ka horeeyo ma gaarayso xitaa hal one percent ma gaarayso sidoo kale kalonzo boqolkiiba afar ayuu haystaa codadka maadaama maalmihii lasoo dhaafay uu sheegay inuu u tartamayo xilka madaxweynimo isagana gaar ayaa markaasi loo qaaday codayntiisa boqolkiiba afar ayuu helay marka boqolkiiba afarta iyo in ka badan ayuu haddana u keeni kara ayaa leeyahay raila odinga oo uu kusoo biirin kara boqolkiiba afartaasi laga yaaba in hal milyan oo codada ay gaarayaan codadka uu markaasi la bixi karo ninkan maadaama guud ahaan dalka uu ka haysto ee taageero marar badan waan oga hadalnay barnaamijka ee qodob ku saabsan kalonsumsioka dabcan halkii ugu soo horeysay waxaan oga hadalnay waa arrimihii one kenya alliance waxaan oga hadalnay waa markii uu kusoo biirayey ama markii ay ka baxeen musale mudhavan iyo moses wetangula wadadii u furneed ayaan ka hadalnay wadadii oo aanu ku sheegnay ima inuu xilka madaxweynemo u tartamo ima inuu kusoo biira zimiyo iyo inuu raaco kenya kwanza raggii halkaasi ku biiray maysan dhicin kenya kwanza kumuusan biirin waxa uu galay azimiyo waanu ka hadalnay dabcan haddana waxyaabaa markaasi halkaasi ka faa'idi karo waanu sheegnay waxyaabaha la siin karo maadaama b b ay dhacday ra-iisul wasaarena uu heli karin afayaan ayaanu markaasi ka hadlaynay afhayeen waa laga tegey raila odinga wuxuu usoo bandhigay isniintii lasoo dhaafay isniintii aanu soo dhaafnay ticoris dabcan waxau usoo bandhigay wasiirka dhankaasi wasiir aad iyo aad u wadadan amaba si kale marka udhigaan waxay leeyihiin waxay la micno tahay ra-iisul wasaare ahaan laakiin magaca laga bedelay balse shaqadii ra-iisul wasaaraha qabanayo waa iska diiday haddana waxaanu sheegnay waxaa u furan kalonzo waxa uu ku dhawaaqay xilka madaxweynemo inuu u tartamayo haddana tiimkiisii iyo weliba xisbigiisii ayaaba kasoo horjeedaa oo u codeeyey in uusan u tartamin xilka madaxweynimo raila odinga mar kale uu taageero haddana maanta waxaan ka hadlaynaa waa in markaasi uu qaadan doono go-aankaasi iyo inuu dib uu usoo laaban doono yuusuf haddana waxaa leeyahay gorgortan cusub ayaa miiska saaran gorgortankaasi cusub waa maxay afhayeenka baarlamaanka dalka ayaa haddana miiska loo soo saaraya ayaa leeyahay kalonzo msioka haddii uu iska diido jegadaasi la siinayo ee markaasi waxaa loo yaqaano chief cabinet secretary ninka ugu weynaanaya amaba markaasi hogaaminaya golaha wasiirada haddii uu iska diido wuxuu iskaga diidaya dabcan xulafadiisa oo uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo mutula kilonzo junior mar hore wuxuu sheegay in chief cabinet secretary amaba xilkan la siinaya kalonzo ay tahay xil lasoo naashnaashay laakiinse wasiir oo kale ah micnaheedu tahay in mar walba la burin karo micnaheedu tahay in markaasi shaqada laga fariisiin karo micnaheedu tahay in awood badan aan la siin karin micnaheedu tahay in markaasi la bedeli karo xil kale lagu bedeli karo waxyaabahaasi o dhan ayuu ka hadlay marka haddana waxaa leeyahay azimiyo waxay usoo bandhigayaan mar kale maadaama haddiiba sidaasi ay uga soo horjeedaan xilka chief cabinet secretary afhayeen ma qaadanaysaa kalonzoyow haddana waxaa leeyahay wadahadalka dhici doona miiska gorgortanka labaad arrimahaasi ayaa lalasoo tegi doonaa laakiinse lama oga inuu qaadan doono ayaa leeyahay yuusuf kalonzo musoka haddane arrintaasi waa dabcan arrimo culculus waay laakiinse haddane ma u qalmaa kalonzo musoka inuu qaato afhayeenka ma u qalmaa chief executive chief cabinet secretary waa dood kale laakiin hadda dib ma u soo laaban doonaa oo gadaal ma soo eegi doonaa maadaama xisbigiisu ay ku cadaadinayaan una codeeyeen in ay suurtagal lahayn iminkan in wakhtigii uu ka dhammaaday wakhtigii waa kaa dhammaaday aan maqli jiray yuusuf kalonso hadda wakhtigii waa ka dhammaaday ay leeyihiin kooxdiisa
waa tahay dabcan waa maqlaysaan muscab wuxuu leeyahay asxaabtii wakhtiga kalonso waa u dhammaaday waa maqlayseen haddii haddii horaan tusaale markuu barnaamijka fura maqlayseen wuxuu lahaa muscab haddii lagugu tashado marka maanta lagu tashanaa beri weliga yuusuf dhacdo waa ka baxdan filaya weliga adoo quraac meel ka suweysa maqdo marka dhex marka doorasho dhexdeeda ka marka arday tahay oo kale
dabcan maanta waxaa u dambeysa maanta saan filaya guddiga doorashooyinka xuduudaha i b c in ay kala gebagabeyntii waqtigii markaasi lagu kala shandheyna lagu kala saarayay cidda markaas u tartamaysa madaxtinimada aftidii markaasi iyo saxiixyadii signatureska in markaas ay soo gudbiyaan afar labaatan county ay laga rabaa qof waliba in kala imaado kalonzo wuu gudbiyaa leeyahay yuusuf laakiin wuu gudbiyaa leeyahay laakiin haddana weli waxaa leeyahay dib aan aan miiskooda hadalkan ugu noqono arrimaha dabcan ay sii xoojinayaan muscab ayaa ah haddaba haddii markaasi ninka wasiirada markaas ugu weynaan doono uu noqonaya kalonzo misoka haddana ma asagaa soo xulanaya wasiirada mise weli faraha lagula jiraa ama asaga wuxuu noqonaya nin maqaar saar ah tan markaas lisla haysto haddana leeyahay bal go-aan haddana bal miiskooda hadalkaan dib ugu noqono dabcan waa filaysa in arrintan madaxweyneha hataa markaas uu ku jiro oo sidoo kale kaga hadlayo dabcan hadda miiska doorashada hadda waxaa saaran oo aad markaas ugu cadacad muscab waa sida aad sheegaysaba madaxweyne uhuru kenya madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale raayal odinga waxaana markaasi soo sadexeeyaa isla asaga oo kalonzo misoka boqolkiiba afar wato halka asxaabta kale ay kala wataan konton raali hada afartan iyo saddex iyo afartan laba ay kala wataan asaga laakiin wuxuu wataa afar waa mid markaas aad u oo yar dhinaca uu dhacana laakiin wax Aad uu yar.
ku- waxa uu ku kordhin Laak- karaa laakiin eh, haddii dhinacu u bato ama dhinac uu- ama asaga uu gooni kaga noqdo isli- stiilba ama weliba wax ayuu markaas luminaya marka fursadahaas ayaa la- markaas laga hortagaya inuu lumiyo waa tahay mustacab aan soo qabto intaan warka la gaarin ee waa mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah war farxad leh ee atel imika ku keenta adeega xuliga dheer ee foji atel hadda waxay sii xooj- waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji oo aad markaasi ka helayso samalada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu markaas ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaas muuqaal ka daawanayso qeybta youtube-ka instagramka telefon waa instagramka telegramka een, imaha waxaasoo dhan ma ah mid markaas kaago mise kaa istaaga dad wax soo dejinayso sidoo kale kuma dhawaayo waayo maba mid markaas culeysa dhegeyso maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee tel tigland kugu dhow ee tel soo noqabso lafta ee tel foji xasuna waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso ee tel dhegeysa dukaamada waad ka soo iibsan kartaa meel walba ka heli kartaa airtel ee qadka markaas xabaarihiisu aad u sareeya iyo weliba lafta airtel oo 4G oo markaas wax badan kaa caawin karayso dhegeystayaal sidayna ka taabato xirfadaha aad ka barato sida qaybta markaas facebooka youtube ah, dabcan youtube-ka iyo sidoo kale waxyaalaha markaas adiga aad danaynayso waxyaalaha markaas hamuunka aad u qabto waxyaalaha markaas aad jeceshahay inaad barato youtube-ka maanta ka baran kartaa sidoo kale caruurta waxay markaas ka muraajaceysan karaan cashiradooda dhegeysta subax noo sheeg waxaad markaas kaga faa'idaysatay adeega ee telefoji waxaad fursad markaas u helaysaa inaad guulaysta noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega foji dhegeysta koron si wanaagsan nooga faa'iidaysan kartaa adeega foji waa markaad leedahay telefoonka casriga maanta soo iibsa telefoonka smartphone hel qadka wanaagsan ee airtel four g dhammaan aan ka wada faaideysan aan ka wada faa'iideysano airtel four g dhegeystayaal aan kugu dara dhegeystayaal shirkada ah oo dabcan waa isbitaalka caalamiga ah lixdan iyo afar sano jirsaday waana isbitaalka markaasi aan qiimaha wanaagsan waana isbitaalka markaasi bukaanada iminka waxyaala fara badan u qabtay waana isbitaalka iminkan eh, sii fi- kusii kala fida wadamada east africa sida kenya uganda iyo tanzania isbitaalka aqaqan hospital waxaa leeyahay iminkan wuxuu xaruntiisa dhexe ay ku taallaa een, buckland ee nairobi dhegeystayaal laakiin war farxad leh Eh, isbitaalka oo iminka waxaa looga faray xaafadii suli aqaqaan hospital waxaa leeyahay waxaa ka go-an in sidii markaasi usoo saari lahaa dad taya leh Es- ah, markaasi khibrad markaasi heer sarena ay markaasi ka go-an tahay sidii ay bukaanada ku caafin lahaayeen mise ay ku daaweyn lahayen allah ah caafiye ilaa iyo boqol iyo labaatan oo markaas specialist ah oo markaas takhasus gooni ah markaasi kale leh ayaa soo saareen shirka bu- ah, dabcan isbitaalka ah waxaana markaasi kamid ah isbitaalada isbitaalka sida xanuunada markaasi gynecologiska haweenka loogu talagalay xanuunka kansarka xanuunka kaadida xanuunka keliyaha xanuunka markaasi macaanka qaliinka xanuunka ma- maskaxda laga qala dadka iyo sidoo kale een, arrimaha markaas burooyinka arrimaha xanuunka caafimaadka qof waliba dhibaatada meel walba ay ka haysto sida ilkaha iyo sidoo kale e n t-ga maqaarka waxaasoo dhan ayay markaas isbitaalka imikan isku wada darsaday dhegeysa xaafadii suliga lagu keenay haddii socdaalo fara badan aad u gari jirtay diyaarado fara badan aad u raaci jirtay lacag qarashaad fara badan meelo kala duwan ay kaaga bixi jireen iminkan taasi waxaa markaas lagu keenay xaafadda sli ee sli outreach medical center wadada labaiyo tobnaad dhegeystayaal waxaana sidoo kale shaybaradii ugu dambeeyey iyo sidoo kale agabkii maq- dabcan ay mashiinadii waxyaalihii ugu dambeeyey qof waliba bukaanka sidii uu xanuunidiisa lagu soo saarayo ay markaas diyaar xaadir kula tahay xaafadda sli dhegeystayaal oo isbitaalka lagu keenay dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid shaybaarka ah oo markaas in daq- in yar oo daqiiqa ah keliya xanuunkaa soo saarayo mashiinka oo markaas lagugu baarayo sidoo kalena oo qof waliba in yar uu xanuun meel waliba xanuunka hayo lagu soo saarayo check up dhegeystayaal xanuunkan waxaa markaas eh, haddii markaas qofka xanuun laga helo haddii markaas qaliin loo qoro iyo haddii markaas daawooyin loo qoro mise haddii cirbada loo qoro waxaa loo qoraya daawada markaas munaasabka ku ah waxaa keliya q- qoraya hal dhakhtar ma qoraya dhegeystayaal waxaa qorayaan laba iyo saddex dhakhtar oo markaas xaaladaada si wanaagsan tayada markaas eh, caafimaadkaada iyo sidoo kale tayada xanuunka d- kaninka lagu qoray ayaa si deg deg ah markaas lagugu soo saaraya mun- munaasabka kuwa isna isbitaalka gudihiisna farmacy caalami ayaa ku yaala oo daawaliba kuwa markaas ugu dambeeya inaad ka helaysa dhegeystayaal allah ayaa wax caafiye haddii aad u baahan tahay maantaba inaad la hadasho oo sidoo kale si deg deg ah markaas kala qayb qaato maanta waxaan ku leeyahay nambarkan ka qayb qaado eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed fadlan maantaba ayaa ku dhaafin fursadan dhegeystayaal mahadsanidin dhammaan intaana arrimaha kalonso misioka aanan sii gudagelin dhegeystayaal iyo ogolaada dhegeystayaal inaan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta ee safaricom muhiimadda markaas iminka loo xaqiijinaya marka iminka waxaa dhegeystayaal lagu leeyahay dabcan weli xaqiijintii ayaa socota oo qofku qof waliba laga doonaya iminkan inuu noqdo qof asaga markaas ka- u madax banaan lambarkiisa oo sidoo kale dad kale aysan la isticmaalin muhiimadda loo xaqiijinaya ah mararka qaar laga yaaba in qof markaas dembi gala asagoo adeegsanaya macluumaadkaaga waxaa lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa kugu yaraya inaad ka diiwaangeliso ama diiwaangeliso telefoonkaaga ama u diiwaangeliso iska hubi oo iska ilaali dadka noocyadaasi oo kale waa laga yaaba kuwa burcada kuwa qowleysata ah inay yihiin oo laga yaaba inay dhibaato intaa markaas madaxa doonayaan inay ku geliyaan dhegeysta keliya iibso telefoonka dukaamada safaricom wakiilada safaricom balse marnaba ha iibsin dadka markaas wareejiya lafta safaricom waayo waaba dembi in markaas la wareejiyo haddaba waxay ku leedahay shirkadda qaraac star hal ibar lix afar geys waa hal cibar lix afar gees fadlan soo xaqiiji diiwaangelin telefoonkaaga maantaba gaari dukaamada safaricom mise adiga gurigaaga joogo halkaas iska diiwaangeli mise iska xaqiiji in ad markaas aad keliya isticmaalayso mise in aad markaas lagula isticmaalayo haddii aad markaasi noqoto in lagula isticmaalayo lambara barabada lambaradaas iska bixinaysaa haddii aad taqaanana waad u daanaysaa adiga kugu xiran tahay laakiin marka hore waxaa lagu leeyahay ka digtoonow ka taxadar dadka markaasi qowleysatada ah dadka burcadka markaasi doonayo in dhibaato markaasi faraha ay ku geliyaan oo xabsi markaas ay ku dhaadhiciyaan dhegeystayaal maanta oo iska ilaali oo iska tijaabi dhegeystayaal dib aan ugu soo noqona barnaamijka marka hore qaraac istaa hal eber lix afar geys waa star hal eber lix afar gees ayay qaraacaysaa dhegeystayaal waa tahay idaacadda star f m codka gobolka qoybari erbaha saaka diirada ku saaran kaga hadlan barnaamijka bal muscab arrimo fara badan oo xasaasi ah ayaa markaas iminkan crossom soo kaagsataa waxaana markaas jahwareer siyaasadeed ku dhacday muddooyinka ugu dambeysay warbixin markaas lasoo saaray iyo baaritaano lasoo saaray dhegeystayaal oo markaas afti dadka loogu aruurinayo lagu ogaanaya shakhsiyaadka markaas iminkan doorashada markaas ugu cadcad ayaa markaas lagu kala tilmaamay inay kala yihiin omolo odinga iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka william ruto halka markaas kaalinta saddexaadna uu soo galay stephen croso misoka oo boqolkiiba isagana markaas lagu sheegay inuu wato inta udhexeysa shan ilaa iyo afar ayuu markaasi kala wataa dadka markaasi shacbiyad ahaan ay taageersan boqolkiiba afar ayaa taageersan halka madaxweyne ku-xigeenka dalka afartan iyo saddex boqolkiiba taageersan yihiin halka sidoo kale raila odinga ay taageersan yihiin boqolkiiba afartan iyo laba waxaa markaas imikan dhexda laakiin u taala dabcan afartaasi dabcan boqolkiiba afar markaasi calonzo masioka imikan u haysto in waxyaalo fara badan ay ku saacidi karto mise ay kaga taageeri karayso doorashadiisa ee sanada labada kun laba iyo labaatanka asxaabta markaasi xilka kala duwan u tartamayaan calonzo masioka horaan oo markaasuu sheegay inuu taageeri doono azmiyo laomoja waxaanu markaasi horaan cadaadis xoogan uu ka qabay kana sheeganayay raila omolo odinga laakiin haddana arrintii ayaa markaasi sii laba jibaarmatay mise sii culeys markaasi xoogan soo food saartay calonzo masioka taasoo khubarada dhanka siyaasa ka faalooday tilmaamayaan sheegayaana leeyihiin in markaasi oo hoos u dhacday awoodiisana ay wiiqayso ee dhanka siyaasadda markii loo fiiriyo oo sumcaddii iyo taageeradii markaasi faraha badnaa uu ku lahaa muddooyinkii ugu dambeysay ee dhanka dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee dhegeystayaal aan kusoo bilowna dhegeystayaal sanadkeeni kasoo gudubnay labada kun iyo koob iyo labaatankii muscab calonzo misioka wuxuu sheegay in markaasi uusan taageeri doonin waa labada kun iyo kob iyo labaatankii juun lix iyo tobankeeda ahayd markuu hadalkaas ujeedinayay wuxuu dhahay dabcan wuxuu leeyahay iwill be the most stupid person qofka waxaa ugu jaahilsan mise qofka ugu doqonsan ayaa noqonaya haddii aan markaasi ardada dabcan dhulka wuxuu leeyahay qofka dunida ugu doqonsan ayaa noqonaya haddii aan markaasi support ama taageero aan u muujiyo waktiga markaasi doorashada madaxtinimada raila omolo odinga wuxuu leeyahay taasi i xisaaba ama taasi meesha diiwaanka igugu dara ma noqon karayso inaan markaasi taageero colonzo isagoo taasi haysato maarso labada kun dabcan waa bishii saddexaad laba iyo tobankeedii labada kun laba iyo labaatanka wuxuu haddana markaasi si wacan oo markaas u sheegay oo si markaasi qiiraysan u sheegay si niyo ah u sheegay inuu sheegay inuu taageeri doono saboodgareyn doono saboodgareyn doono kambaynka raila omolo odinga kambaynka raila ayuu sheegay inuu dhammaan ugu kambayn karayn doono mise ugu tegi doono goobo weliba socdaalo fara badan uu bixin doono uu ku taageeri doono raila omolo odinga markii laga soo tego sida uu asaga u sheegay dhegeystayaal waa sida uu asaga markaasi colonzo masoka uu ku sheegay wuxuuna colonzo masoka uu arrintan kaga dhiidhiyay ama kugu sheegay wakhtigaasi in socdallo fara badan iyo hadallo fara badan uu ku bixin doono juhdi fara badan uu ku bixin doono waa markii heshiisyadii markaas ay wada gaareen laakiin maarso afar iyo tobankeedii labada kun laba iyo labaatanka nobody wuxuu dhahay oo markaasi sheegay ama cid markaasi saxiixday maqaaladii ama waxyaalihii markaasi heshiisyadii lagu wada saxiixay markii lagu wada shiray howlka shararka ee k i c c waxaa markaasi secretariatka ama kuwa markaasi diiwaangeliyaanta ama diiwaangelinta ay markaasi sheegeen in ay markaas waxyaalo fara badan ay ku hosuugnaayeen nobody knows cid ogid ma lahan wixii halkaasi ku qoreen laakiin si deg deg ah ayaa qaarkood sheegaya inay ku sixiyeen laakiin calonzo masoka asag wuxuu sheegay in waqti fara badan saacado fara badan uu halkaasi ku sugay raila omolo odinga wuxuuna markaasi ka didsanaa nidaamka iyo waxyaala markaasi lagu hoosgelinayo laakiin may afarteedii labada kun labayo labaatanka ee sanadkan aynu halkan jirna wuxuu haddana sheegay i want to tell the kenyans that wuxuu leeyahay waxaan u sheegaya kenyaanka inay markaasi aan ka qeyb aansan ka qeyb geli doonin kulamo markaasi marka dabxan durxan bixin iyo hadalhayn fa- fara badan markaasi loogu soo kala xulinayo dadka ay markaasi ugu cadcad shakhsiyaadka markaasi kenya az- am- az- waa dabcan ugu cadcada azimiyo la umoja ee, ee, lagu soo xulinayo madaxweyne ku-xigeen ama cidda markaasi ku-xigeen uu ka dhigan karo raila odinga ayaa markaasi laga- ee, lagu soo qaadanaya waxaa ka mid ah markaasi peter kenneth joho iyo ee, sidoo kale asxaab ee, mada karwa hadda ayada markaasi lasoo qaatay iyo isagoo markaasi kalonzo misoka laakiin asxaabtii ee, ee, markaas xulafadiisa la ahayd ee ka dhanka wiper ka tirsaneed ayaa markaasi qayladhaan xoogan jeedisay iyo sidoo kale kuwa markaas ayagana siyaasadeeyeen kenya kwanza ee madaxweyne ku-xigeenka ee, william ruto dabcan waxay sheegeen kalonzo misoka uma qalmo in markaasi dad shalay markaasi xildhibaano ahaa shalay soo galeen laakiin in haddana markaasi weydiiyaan su-aalo kalonzo misoka maxaa qabanaysaa xilkan uu soo maray kalonzo misoka ee la- waqtigii kibaki ayuu lasoo qabtay xil madaxweyne ku-xigeen uu soo noqday marka waxay ku adkaatay dadkii in haddana uu ka gedi waayo kalonzo misoka markii dambena go-aan uu asaga qaatay ayuu halkaasi kaga qayb galay markii may ay ahayd ee, ee, koob iyo tobankeedii labada kun labiyo labaatankii ayay ahayd markii uu markaas isaga sheegay in haddii eedeyn laga dhigi lahaa ama intii markaasi een, eedeynta dusha laga saari lahaa oo uu kasoo qaybgal la dhihi lahaa ayuu halkaasi tegey wuxuuna markaasi su-aalo la weydiiyey waxyaalo fara badan xitaa kaftan halkaasi ka dhacay waa midda markaasi dadka ay- ma- marka asaga umuusan jaxanjaxin laakiin wuxuu halkaas tegey kana qayb galay laakiin hadduu diidi lahaa waxyaalo fara badan ay sheegeen in markaasi uu waxa- uu ka hoos bixi lahaayeen laakiin welina markaasi ma lasoo qaadin waxaa lasoo qaatay maada karowa iyo asxaabtii dhammaan laga soo kala tegay laakiin sida markaasi khubarada dhanka siyaasadda ka faallooda sheegayaan ay tilmaamayaan in markaasi madaxweynaha dalka asaga qudhiisa uu arrintan eh, gadaal markaas uu ka riixayay laakiin bartamaha dalka oo kale uu- uu markaas u danaynaya mise u ololeynaya halkaas uu reebay in markaasi uusan kaga tegin ama agoonnimo uusan uga tegin lagasi inuu uga tego si markaasi sumcadda iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi ay kusoo canbaxeen waxyaalaha markaasi dhaqdhaqaaqooda siyaasadooda ee, in ay markaasi taageero xoogan weli ay halkaas uga sii muuqato sida markaas isaga madaxweynaha markaas ay kaga go-an tahay dabcan waa la dareemi karaa waqtiyadii muddadii u dambeysay in markaasi siyaasadda ee saaxadda ay ku jireen dhanka eh, bartamaha dalka marka waxaa markaasi u fududaatay in eh, madaxweynaha dalka uhuru kenyatta in uu markaasi soo xusho peter kenneth iyo sidoo kale mada karua iyo sidoo sabina chege laakiin haweeneyda mada karua ayaa markaasi xisbiga naag ayada ku taagan sidoo kale iminka sheegtay in ay taageero xoogan ay markaas u dooneyso inay u fidiso ay ka- raila odinga ay markaasi ku taageereyso laakiin sidaas ay fursadda markaasi kaga baxday ee stephen calonzo misioka laakiin dad- dadka khubarada dhanka siyaasadda ee, aada uga faallooda siyaasadda ee, calonzo misioka mascom la socota inay aada u degan tahay oo sidoo kale buuq iyo qayle aysan qabin siyaasaddiisa sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa siyaasadda calonzo misioka inay kaga duwan tahay een, mararka loo fiiriyo marka- sida marka loo dhiga madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale raila odinga laakiin waxaa leeyahay oolkiisao keliya ah ee markaasu ku dhaqdhaqaaqa wuxuuna markaasu ku dadaalaa eh, sidii eh, dad khubarada ka faallooda siyaasadda ay tilmaamayaan in markaas isdhexgal xoogan ama sidoo kale buuq isqabqabsi uu- ay ka- ay ka fogtahay leeyahay xisbigiisa wiper sida markaas ay ku tilmaamayaan laakiin qool laakiin waxaa adag waxyaalaha waxyaalaha qaar markaas in badan ay ka hoos baxaan mise eh, ay ay ka hosdusto calonzo misoka markaad fiiriso lix tobankii may muscabow waxaa leeyahay calonzo misoka wuxuu dhashay haddana dabcan wuxuu leeyahay calonzo misoka my brother raila odinga knows dabcan uu ogyahay in aan markaas aniga u tartamayo xilkaasi madaxweyne ku-xigeen oo sidoo kale ka dhaadhacsan tahay laakiin asaga ay markaasi jeclaysan asaga sidoo kale rabin asaga danaynaynin oo dabcan waxyaalo fara badan hadala hadallo fara badan ayaa markaasi dhex yaala markaad fiiriso calonzo misoka iyo sidoo kale raila omolo odinga haddana waxaa markaasi isku haystaa muscabow haddii calonzo misoka dabcan haddana miiska wadahadalka dib ay ugu soo noqdaan qaar ay markaasi tilmaamayaan sheegayaan in haddana ay doonayaan in miiska wadahadalka dib loogu soo noqdo oo markaas arrimo fara badan haddana laisku afgarto laisku wada heshiiyo kadibna ee, markaas halkaas laga sii ambaqaado haddii taasi ay dhacdo hadda waxaa laisku haystaa muscabow calonzo misoka hadduu chief ministers isaga u noqdo mise prime ee, a- asxaabta markaas wasiirada ama prime minister uu u noqdo ma wasiirada asaga u weynaado ma asaga markaas haddana soo xulanaya wasiirada ma asaga shaqada ka celinaya wasiirada ma asaga markaasi dheerad garanaya ma asaga markaasi dhaqdhaqaaqa la soconaya ma looga madax banaanaanaya waa arrinta markaas haddana meesha taallo oo laisweydinayo mise wuxuu markaasi noqonaya qof ma- keliya marqa- maqaarsaar ah oo markaasi shir gudoominayo kadib la hadlayo mise wuxuu markaasi noqonayaa qof keliya ah ee markaas magaca titoleka keli wata ee uu markaas xitaa shirka uusan ka qayb geli karin mise wasiirada markaas uu warka hayin maxay markaas usoo kordhinaysaa arrintan culeyskan muxuuna iminkasan uga didsan yahay oo sidoo kale azimiya loomoja uusan u rabin iyo markaasi qeyb oga noqdo waa arrinta markaasi iminka mudnaanteeda cid waliba markaasi aad u danaynayso loo sugayo waa mid hadda keenayso in wadahadalka miiska ay markale dib ugu soo noqdaan haddaba fursadaas ma laisku heli karaa in kaleso haddana miiska ay ku noqdaan raayla haddana u imaado haddana qeyb markaas uhuru kasoo noqdo heshiis xoogan halkaasi ka dhacdo keliya markaasi arrintan ku dhandhankeeda uu kusoo bixi karaa laleeyahay laakiin waxaa leeyahay kalonso masioka imikan waxaa ka go-an kuna cad sida sankuli mar uu telefishinka citizen uu ka warramaya inay ka go-an tahay muscabow in ay taageero xoogan imikan ay ku lahaan karaan laakiin sida qaar xitaa dadka markaas khubarada dhanka siyaasadda faalo waxay leeyihiin siyaasaddan waxay markaas laga yaabaa xitaa inay noqoto doorashada markaas round two in la kala galo kalonso in la kala galo waa madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale raila omolo odinka waa sida markaas khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda ay aada uga hadlayaan inkastoo aada iskugu dhow yihiin shacbiyad ahaana markaas la kala wato kalonso masioka dhexdooda markaas laga yaabaa inuu markaas hotkek u noqdo mascabo markaas la kala raadin doono waa haddii round two la kala hadda waxay leeyihiin dadka dabcan hadda fursad ayaa u banaan in kalonso masioka uu dhexda u xirto uu istaago meel unbay ka dhici doontaa markaas geesnimo uu isku muujiyo laakiin haddii dhexdhexaad uu ka noqdo oo markaas hadda dib ugu laabto azimiyo laomaja waxaa laga yaba haddana taageero fara badan in haddana ay garab markaas sii siiso laakiin hadda kuraas fara badan dabcan boqolkiiba afar ayuu wataa laleeyahay dadkaasi ayaa aad u tiro badanba afartaas tiro badan waxaa laga yaba afartaas inay yihiin shan milyan ama lix milyan inay yihiin dabcan waxaa laga yabaa raalli ahaada waxaa laga yabaa inay yihiin afar boqol ama hal milyan ama laba milyan inay yihiin laga yaba masxabo haddaad ogeen labadaasi milyan wax badan bay qofka kale musharaxa ama xisbiga markaas qof u kala tartama wax badan bay u tari karaysaa hadda colonso masioka haddii maanta uu dhaho madaxweyneha u taaganahay dabcan wax buu goosanayaa wuxuu wax ka goosanayaa dhanka raila odinga wuxuu sidoo kale wax ka goosanayaa dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin haddii markii hadhow markii doorashadii haddana ay dhacdo lagu kala bixi waayo oo wejiga labaad la aado mise round two la aado waxaa laga yaabaa in markaas la kala raadsado coloso masioka markaas haddana fursad kale ayaa sii haysta haddana waxaa markaas laga yaabaa in kuraasta ama sidoo kale coodka meela markaas uu ku deeqi karo taasi ayaa hadda markaas dadka khubarada ay leeyihiin meelaha ayuu markaas hodka uu ka yahay mise oo sidoo kale markaas uu ka leliicin karin mise oo aan lagu dhaliili karin siyaasaddiisa laakiin iminkan muscabow siyaasad markaa fiiriso aad ay markaas horta looga ciyaaraya siyaasadda sidaa markaas wargeyska saadka arkaysay waxaana markaas kaga hadlayaan kaga lifaaqayaan kaga doodayaan waa arrinta markaas kalonso misoka warbaahinta ay aad u qabsatay guddiga doorashooyinka xududaha i b c iyadana maanta u dambeysa iyo markaas dadka sixiyada inkastoo asaga markaas u gudbiyay sidoo kale asagana markii lagu dhawaaqay maada karwa isla gelinkii dambeba isla gelinkiiba wuxuu asagana ku dhawaaqay inuu markaas asagana u wata ninka lagu magacaabo oo lesankuuli inuu asagana madaxweyne ku-xigeen u ka dhigana dabcan waa dareemi kartaa markuu kaga hadla wuxuu leeyahay waqtigii uu colonso misoka arrintan igala hadlayay wuxuu maraa mid markaasi sheeka ciyaar markaasi u malaynayay laakiin markii dambe uu kaga dhabeeyey arrinta sankuuli la socod asagana dabcan dhanka naarog ayagana codad fara badan ayaa halkaas lagu kala xisaabtamaya meelo fara badan ayaa jiraan marka waxyaalo fara badan baa markaas laga yaaba inay dhacaan gobolka qoberi xitaa taageeradu ku leeyahay colonso misoka haddaad ogeen muscabow weliba gobolka weliba countiga gaarisa ayaa ka mid a meelaha markaasi codadka uu ka leeyahay meelaha iminkan wajeer kusii xoogeysanaya mandheera ayaa qayb ka mid laga yaaba inay kusii xoogeysanayaan xisbigiisa ayaa arkaysa meelo badan in markaas ay dhex ordayaan marka laga yaabaa dad fara badan inay ku taageeri karaan mise xisbiga uu ka soo bixi karaan laakiin laakiin siyaasadda halka iska haysato yaa iminkan laga kala garan layahay calonso masoka siyaasadiisa halka ka haysato mise halka iska qaban ladahay yuusuf horta hal waaye calonso masoka arrimo badan ayaa asna uu ka fikiraya waxa uu ka fikiraya isagana waa barito aad iyo aad eeg yuusuf calonso masoka waxa uu ku biiray kenya kwanza aan rahda one kenya alliance markay samaysteen kadib uu azimiyo kusoo biiray haddana waxa uu sameeyey waa uu isdiiwaangeliyey waxau isku diiwaangeliyey inuu xilka madaxweynenimo u tartamayo eeg wuxuu kasii fikiraya kuleeyihiin in sida hadda haysata maanta inay ku dhacdo taasoo ah in dhexda hadha uu ka baxo amaba waxyaabihii uu ka doonayay raila odinga haddii uu taageero waxyaabihii uu ka doonaya haddii uu taageero inuu ka waayo sida tan maanta haysato waxyaabaha uu ka doonayan waxay ahayd xilka madaxweynenimo marka dabcan la taliyaashiisa waxay markii horeba kusii qanciyeen inuu isa sii diiwaangeliyo oo arrinta hadhow hadday halawdo uu tartami karo musharixi karo waxaan ogsoonnahay calonsum wax dadka hadda laga reebo liiska waxaa ka mid ahaa musaale mudavadi waxaa sidoo kale ka mid ah fayeenka baarlamaanka dadkaasi iyaguna dad hore isku diiwaangeli ahayn xilka madaxweynenimo isku diiwaangeliyeen laakiinse haddii hadda ay ruto iyo mudavadi iska filahayeen mudavadi waxaa u furnayd waddo kale oo ah inuu tartamo laakiin markii horeba hadduu isdiiwaangelin dabcan banaankaasi ayuu joogi laha marka midda ugu hore fursadda ugu hore haysta waa midaas waa uu isdiiwaangeliyey midaasina la taliyaashiis waxaa leeyahay aad iyo aad ay markaasi door muhiima uga ciyaareen qodobka muhiimka labaad yuusuf isagana waa in hadda saxiixyaasha ay sii gudbiyeen eeg mar kale saxiixyaasha waa waxa kale iska doonaya haddana markaa isdiiwaangeliso maanta haddii saxiixi uu gudbanin micnaheed waxay tahay inuu madaxweyne uu joker ahaa amaba uu ciyaar iskaga jiray oo aysan dhab ka heen hadda waxaa lagu leeyahay miiska wadahadalka ayuu kusoo laabanaya ee kalonzo musyoka laakiinse haddana haddii wax kale ay hallaabaan oo la isgafo weli fursaddii waa u furantahay luley haddana inuu u tartamo sababtoo ah saxiixyaashii uu soo gudbiyey labadii kun saxiixa horaana uu isku diiwaangeliyey mafahmaysaa yuusuf labada qodob ee ugu muhiimsan mar hore ayuu kasii fikiray sababta hadda labada kuna saxiixana uu hadda u geliyey amaba uu usoo gudbiyey waa midaasi waa inuu ka fikaro mar kale in hadhow arrinta dee hallawdo uu tartami karo weli shuruudihii oo dhan waa uu ka soo baxay aad iyo aad iminkan qadka telefoonka waxaa ku jira executive director guddiga markaasi ka tirsan howlaha iskudubrida ee xisbiga wiper ee kalonso masioka isagu ka tirsan yahay cabdilcasiis cornel waan ku salaamaya soo dhowow dabcan arintiina jahwareer fara badan bay dhalisay siyaasadiina wiper ee kalonso masioka maxaa inii qorshaysan
wallahi ninka la yidhaahda sansu wuxuu leeyahay jaha waxaa marmar dantaa kugu qasbi inaad jahawareer weyn aad dhalisid haye laakiin jahawareerka dhexdiisana waa in adiga ku noolaan karta haye
marka annaka waxaad idinku aragtaan jahawareer annaka uma aragno marka jahawareerka minigaa dhalinaysaa mise waa nigula dhaliye ma annaka waan ula dhali waxaanu leena xaqa in umbaan umbaan weydisinahaynaa haye marna waan ula soo dhawaadaa marna waa nagala durqaa sax
annagan intumaan samaynaa oo marna waa soo dhawaanaa marna waa duruqnaa mhm ilaa waxa hadda iskugu imaadna meel hadla iskugu imaado sax
marka intaa unbaa jira mogi wax jahawareere mise oo in yarna oo shakiya dhinacayna kuma jiro Marka- waxaan is leenahay haddaan wax loo shaqayn karnaa loo shaqayno haddii kalena aan kala tagno marka maxaa diidantihiin marka inaga isku fahmi la-dihiin
waxaana isku fahmilaan nahay sidii ah, dawladda sidii aan ugu wada juri lahayn haye
dawladda sidii loo qaybsan lahaa sax
ee haddaad wax fiican isiini mogta anigana waa kugu dhawaanaya aad iyo aad haddii aad waxba ii ogoleen oo da sheeko macaan iyo unisiinaysana ah, waxaan kugu raacaa meesha ma jiraan haye
marka arrimahaas unbaa laisku gofsan yahay yuusuf ha marka inaga taasaa ka biyadaysantihiin oo oo isku fahmi la-dihiin annaga waxaan rabnaa wax cad oo oo runna in nagula dhaqdo marka maxaa ogashiin
waxaan ogolahay inay ah, wixii wixii aan ku heshiini doono mise aan si wax wadi doono inay miiska lasoo dhiga haye raggaan waxba miiska sooma sooma dhigahayaan marna waxay ku leeyihin waa samaynaynaa marna sheeko macaan bay ku sheegayaan marna gadaal bay u shaqayaan
arrintan way soo jiitamaysa colonel cabdilcasiis adigana waa ka tirsan tahay wiper kalonso misioka hadda ma waxaa ka go-an inuu u tartamo een, xilka ugu sare ee madaxtinimada mise azimiyo lamoja inuu dib mar kale ugu laabto run ahaantii ah, yuusuf adigoo ah, aad iyo aad u mahadsan waxyaalaha kulli uu samaynayaa ah, doctor stephen kilondo musyoka mhm waa wax cad oo qood goostay guddiga fulinta sax sheekada waa sheeko yar oo aad u kaaban wax dhib badan ma aha mhm waxaana leenahay haddii ah, aan heshayno mhm dee dawladdaan u sinaano wax waxaala nin walba qaybtiisa iyo xooggiisa isagoo lagu ixtiraam lagu ixtiraamayo waxaa la siiyo haye haddii kalena aanba kala tagno oo aan tartanna sax marka dee marka ah, kubadda dhinaca kale ay jirtaa maxaa yeele ma- dhinacna mar bay u leexiyaan dhinacna mar bay u leexiyaan mhm annaga waa naga go-on tahay haddii aan wax macquule aan meesha noo ay noo aan nooga jeedin inaan aan ugu jeedin waa inaan tartanna marka kolonel waa lila baahan doonaa mise lila baahan yahay ee, ka xisbi ahaan mise ka wiper ahaan kalonso waqtiga loo baahan yahay hadda
oo yuusuf waxaan waxaan malaynayaa adiga naftaada inaad ah, qadarini karto inta kura uu stephen kilonzo musyoka leeyahay aha maxaa yeelay three thou- three million votes ninka maanta ka maarma ma leh aad iyo aad wakti aad iyo aad kura loogu baahan yahay ayaa jira marka ah, odaysi oo saddex milyan gaarayso aha nin walbu nin walbu u baahan yahay haye marka ragga waxaan leenahay haddaan noo baahnayn dee no problem anaga saddex milyan aan helno iyo waxyaalihii kale oo eriyaska kala ka soo dhaco aha aan wada aan tartanno marka een, waxaa maq hadday dan ii tahayna hadday dan ii tahayna aan heshiino
waa tahay kolen cabdilcasiis een, waxaa maqlay in een, wadahadal xoogan uu dhanka kenya kuwaasoo mar inagala socday Een, maxaa ni- nii diidayaa Een, dhanka madaxweyne ku-xigeenka inaad dhankiisa aadaan haddii tan aad isfahmi wayseen
Ah, maya ah, ah, wallahi su-aal fiican baad weydiisay inta badan horta ruuxaad aada iskugu dhadhaweyn unbaad aadaysaa aha Eh, kha- khaasadaan halqabsi usoo qabt- ah, usoo qabto aha Eh, aniga waxaan jecel lahay eh, star f m star f m umaan inta badan ayaan ka hadlaa aada iyo aad laga yaabo eh, f m badan inaa jirto oon ka hadlayni marka waxaa waaye nin walba dhinaca saaxiibyaalkiisa ayaa jiraan ayaa ayaa soo jiita sax ninkan kalonso masioka wakti dheer ayaa siyaasada ah, iskula jira ninkan la yidhahdo raila odinga aha Ah, madaxweynahana uhuru kenyattana saaxiib baa yihiin aha marka dhinaca unbuu dhinaca unbuu rabi inuu la jaan qaado mhm marka dhinaca kale waxaan u malaynayaa eh, saaxiibtinimada isku dhawaantaad weyn ma jirto Mm.
intaanba wax maato kale male waa siyaasa laakiin dhinaca kale hadday wax wey sheegaanna annaka geed kuma xirni dhinaca kalena oo aadi karnaa marka iniga ilaa hadda qowl aad ku taagantihiin ma lahan ama luga ay ku taagantihiin oo saxa ma lahan
wallahi lagu haynaan ku taagannahay kuwa dad kuma taagnin Haye.
waxaanan leenahay eh, annaka haddaad haddii aad wax macquul oo heshiis macquul haddaan geli karno diyaar baan inaani haddaan geli karin eh, ninka allahi ninka kaloon la geli karnaan la gelaynaa haddii kale waaba istaagaynaa oo waxaan noqonaynaa eh, faraska saxaad oo tartamaya waa tahay adiga waxaa ku jirtaa dadka guddiga fulinta waana dadka ugu weyn ugu sarsaray xisbiga ku jirta eh, kolonel cabdilcasiis maanta waa dadka runtaa yuusuf dad maanta dadka gobolka waqooyi bari ku dhegeysanayaan xisbigaasi maxaad oga jahil bixin kartaa u sheegi kartaa xisbiga ku saabsan iyo kolonso misioka
wallaahi waxaan leeyahay ah, xisbiga wiper waa xisbigiina waa xisbi aad iyo aad u fiican Ah, kalonso masiokana waa nin daacad eh, waxaa social media lagu soo qoro waxa jira ma aha waa nin aad iyo aad diblo- diplomacy iyo ah, waxaa la yidhahda negotiationka misana heshiisaha aad u garanayo aha marka cilmigii umbaan cilmigi umbaan xogaa ay ku dheerayni oon rabnaa inay si fiican arrintan ay u degaan ay biyahan si fiican u degaan aha oo wax xumaato oo jira male waxyaalahan social mediaga lagu soo qoraana waxaan dhihi lahaa waxba ha ka dhegaysanina Ah, dhinaca dhibkaas ka jira dhinaca kalooso maha waa dhinaca kale waa dhanka azmiyo marka aw dhinaca azimiyo yaa eedeynaysaa marka hadda
wallahi oo, ah, waxaan eedeyneynaa xisbiga ah, azimiyo ay ragga u waaweyn maxaa yeelay ah, haddii wax aan isku ogolaano wixina ay fulaynin mhm wax kale aan isku ogolaano wax kale ay fulaynin mhm agreement aan galno wax kale haddana la bedelaya habeenimo marka meeshii eh, shaki weyn ad- ay- ad- ay- ayaa kusoo gelaya adiga naftaada marka heshiiskii iyo isku kalsoonidii ayay yaraynaysaa yusuf waa tahay dadka waxay leeyihiin azmiyo ha ku laabto een, ninka la yidhaahdo closo misoka sida qaar ay leeyihiin marka iniga ma ma jeceshiin ha ku laabataan mise inaad tiina ka raacataan haddii madaxweyne ku-xigeen aa weyseen
wallahi ah, yusuf ow sheekada ma aha ah, madaxweyne ku-xigeenka ma aha aha maxaa yeelay waxaad og tahay ah, haweeneyda mada karuwa waxay ku jirtaa xisbiga ok ah, oka sax Ah, ayada nafteeda waa ku faraxsanahay in la siiyo madaxweyne ku-xigeenka mhm sheekada maaha madaxweyne ku-xigeenaad gafi mise madaxweyne ku-xigeenaad helaynin maaha Mhm.
sheekada waxaa weeyaan dawladdii maxaa yeelay dawladda waa ka weyntahay ruuxo Ah, madaxweyne ku-xigeen waa un ruuxo laakiin anaga ruux ma rabno xisbi weynaan ahnay aha waxaan rabnaa ah, ah, qaybtii la- dawladdaa laga heli lahaa iyo wixii aan isku ogolaan lahayn marka heshiisihii ayaa ayaad moodaa ah, marna inay bidix ku socdaan marna midig hadda ugu dambeyn waxa iniin qorshaysan ugu weyn maxay tahay oo hadda aad ku dhaqaaqi rabtaan
Ah, annaka ah, yuusuf sidaan mar walba kuu sheegay haddii ah, ragga kale oon ah, calaqaadka la lahayn ay maskaxdooda degto oy diyaar u noqdaan inaan wada heshiis daacad galno mhm weli diyaar baanaanay haddii kalena waraaqahayna waxaan geysanay i b c waa soconaynaa wax wareere male ninkii ninkii ninkii ninkii ay dhib ku tahay ah, waa arki doonaa kolonel cabdilcasiis aad baad u mahadsan tahay shukran
yuusuf aad baad mahadsan tahay shukran Een, aad u mahadsan yahay kolonel cabdilcasiis Een, waa guddiga muscab oo fulinta ayuu ku jiraa Een, een, National guddi- een, dabcan Executive- gudigainta ayuu ku jiraa xisbiga wiper dabcan waa dareemi karta waa fa- een, sida hadda hadaladiisa ee aad ka dheegan karto wuxuu leeyahay dabcan meelo fara badan ay arrinta iska haysata laisku fahmi la'yahay waana sidii markaasi dowladda loo wada qaybsan lahaa dabcan wuxuu leeyahay dhinaca gees ayaan markaasi nagula hayaa wuxuu leeyahay aniga wuxuu leeyahay saddex milyan baa haysanaa iyo weliba haddii meelo kale wax kaga soo dhacaan xitaa saddex milyan laga laaba inay ku qaadi karaan mise eh, reerka eh, eh, eh, kusoo bixi karaan hadday istaagaan kalhoosa misyaga ma u istaago laakiin hadda waxaa leeyahay waa hadalka weliba u socdaa haddii markaas wax ay isku afgartaan sax ah ay ku wada heshiin karaan wuxuu leeyahay waad dareemi kartaa hadda hadalkuu sheegaya wuxuu leeyahay keli ma ahan in markaas madaxweyne nala soo qaat mise madaxweyne Madaxweyne ku-xigeen ku-xigeen nala soo la qaat siiyo.
laakiin Mm.
waa in markaas dowladda lasoo dhisayo aan ka dhex muuqano mise galaankalkeeda siyaasadda aan ku dhex yeelano Aad iyo aad, Keliya Yusuf.
dowladda inay- ay ku jiraan siduu sheegay waay Mhm.
dowladdu waa weyn tahay aad iyo aad wasiiro p s s Aad iyo aad.
n waxaa jiraan eh, waxaa loo yaqaano ambassadors Mhm.
dabcan way badanayaan n waxaa jiri doonaa nominated eh, xelalka kala duwan iyo waxyaabo badan c o os ayaa jiri doonaan Sax.
chief executive laakiin hadda meesha ugu weyn xitaa u haystaa kalonso misoka markii la- madaxweyne ku-xigeen laga soo tago Mhm.
kaalin weyn haddana u haystaa oo uu ka ciyaari kara doorkii wasiirada hadda lasoo magacaabayo waxyaalahan dhan asaga markaas chief u noqon doon mise asaga u weynaan karaa saa weynaanaya Eh, weliba yusuf waxaa waxyaabo badan ay imaan doona hogaamiyaha eh, majority leader ma- majority leader iyo waxyaabo badan ay Sanadka, imaanaya.
waxyaalo Chief- fara badan, mhm.
chief whip waxyaabahaasi way way badan yihiin weli laakiinse eh, siduu siduu halkiisa aad ka dheehan karto en, eh, conral cabdicasiis eh, waxaa s- laga fahmi karaa yusuf in arrimahaasiiba iminkan ay culeys ay ka taagan tahay Eh, sida uu sheegay oo wuxuu leeyahay en, dowladdii in micnaha arrimahaasi oo dhan anagana loo en, loo sameeyo ayaaba culeys ka taagan ayuu leeyahay marka hadda waxa uu caddaynaya eh, korneelka markaa markaasi hadalkiisa haddii aan eh, si kale u fasirano maadaama isagana uu ka mid yahay ragga go-aamada ka gaaraan eh, masiirka xisbigaasi eh, wiper oo sidoo kale eh, ragga eh, kalonzo msioka waxyaabaha markaasi go-aanada uu ku dhaqaaqayo ee qeybta ka ah ragga gaaraan uu ka mid yahay eh, uu sida kale uu leeyahayba in xilka madaxweyne majagadaasi aysan ahayn waxa iminka dagaalka loogu jiro ama waxa ay u fogaadeen taasoo micnaheedu tahay eh, in markaasi iminka kalonzo msioka uu ku qanci karo jagooyinka kale ee la siinaya ma hayaanka baarlamaanka ha noqoto amaba eh, chief eh, markaasi eh, cabinet secretary ha noqdo eh, qofka u weynaanayo eh, xilkaasi Eh, mar hore yusuf eh, waxaan ogsoonahay in muraade qudhiisa uu sheegay in kalonzo azimiyo weli ka tirsan yahayba oo uu xitaa ka bixin waa ninkan gudoomiye ku-xigeenka eh, xisbiga jubli uu sheegay sidaasi sidoo kalena waxay leeyihiin eh, kalonzo kuma biirayo kenya kwanza mal horena eh, arrintaasi way jirtay Eh, k- sinaba uma wada shaqayn karaan ayay leeyihiin kalonzo msioka weliba william ruto oo marnaba dhinacaasi inuu ku biiraya laga filan haddiiba ay tahay inuu cid ku biirayo raila odinga ayuu ku biiraya sidoo kale eh, sida juneed uu sheegay tiimkiisa iminka waxaa xitaa eh, hadalladu markay dhammaadaan lagu dari doonaa campaign tiimka raila odinga Eh, wa- shalay sida aad arkaysay waxaa raila uu soo saaray eh, ilaa iyo lix iyo toban gobol ama uu qeybiyey wadanka oo dhan lix iyo toban gobol ay u maapgareeyey eh, siyaasiyiin iyo weliba tiim ayuu u xilsaaray gobolka waqooyi bari ee qayb ka ah oo markaasi eh, ilaa iyo northern kenya siyaasiyiin dhowr ah oo NFD.
ilaa toban iyo toddoba ka kooban ayuu u xilsaaray marka waxaa leeyahay kalonzo tiimkiisa halkaasi waa lagu dari doonaa Eh, weliba waxaa ka mid ah sidaan ogsoonahay eh, wiper yusuf eh, siyaasiyiin soomaali ayaa aad afka oga hayaan sidaan ogsoonahay oo halkaasi eh, xitaa gudoomiye ku-xigeen aanrahde eh, ka ah eh, gudoomiye ku-xigeenka eh, Faarax Macalin.
faarax macalim uu ka yahay oo soomaali dabcan waad dareemi kartaa hadda sidoo kale kolonel cabdi- eh, cabdicasiis asayna wuxuu ka soo jeedaa reem- waa mandheera Mandheera.
Mhm. guddiga fulinta sare uu ku jiraa marka eh, qeyb ay ka noqon karaan eh, tiimka rayla Aad iyo ee aad.
dhanka ay gobolka waqooyi bari ka shaqeynaya Eh, marka waxaa leeyahay waa lagu qancinaya iyaguna in xitaa ololaha tiimka kambaynka rayla odinga lagu soo dari doono waa haddii ay heshiiska sii gaaraan yusuf madakar waa maanta gaaris ay joogtaa iyadana aad iyo aad.
eh, sidaan ogsoonahays ay tegi doontaa sida warkay shoogayaan ma aqaano safarkeeda inuu baaqanayna kale laakiin qorshuhu siduu yahay eh, maanta in ismaamulka gaarisa ay tagto ayuu qorshuhu yahay waa tahay muscab dhegeystayaasha qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin subax wanaagsan dhegeystayaal goordhow waxaad maqli doontaan war- war wixii dalka dibadda naga soo gaaray tobanka barqnimo xamdi guri iyo sidoo kale mawlid maxamed shuure laakiin inta kore dhegeystayaasha qaadka telefoonada muscab hosina laakiin intaan qaadka telefoonada furin waa ina markaas aan soo qabto mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka ah dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta etel iminka waxay markaas war farxad u haysaa waxayna markaas ku keentay adeega xawliga dheer etel haatan waxay sii xoojisay adeega fooji oo aad markaas ka helaysa soomalada kala duwan ee dalka adeega fooji waxa waxaa markaas kusinaysa adeega dhigayso mid fudud si wanaagsan qofka u isticmaali karo haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso youtube-ka facebooka instagram-ka telegramka ma aha mid markaasi kaago mise kaa istaagay haddaad wax soo dejiisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ahad mid markaas culeysa dhegays maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee tila- eh, tag laanta kugu dhow airtel sona qabso airtel 4g xasuna waxaa markaasi lagaa doonaya in la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel waxyaalaha fara badan ayaa markaasi imikan duniyadan casriyeeda kaga eh, qayb qaadan kartaa dhegeysa kaga horumari kartaa dhegeysa internetka airtel waa mid markaasi fudud oo markaasi si wacan qofka markaasi uga qayb qaadan karo oo waxaa markaasi in badan kaa maqanaa in badan farta aad uqanin jirtay in badan markaas ciila hamuun aad u qabtay imika waad heshay dhegeysa dhegeysa korma si wanaagsan uga faaidaysan karta internetka ee 4g waa markaa leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone oo helqadka wanaagsan ee airtel oo markaasi duniyada casriyooda imika la jahanqaad dhegeystayaal dhegeysa haddii xanuuno fara badan aad qabi jirtay bukaan fara badan aad mare fara badan socdaalo fara badan lacago fara badan diyaarado fara badan aad raaci jirtay dhegeyste maanta aqaqaan hospital xaafadda islii ayaa markaas lagaaga furay lixdan iyo afar ayuu sana jirsaday dhegeystayaal isbitaalka waxaa markaas iminkan u noqday isbitaalka markaas bukaan jiifka bukaan socodka ay sidoo kale daawooyinka casriga markaas in laga helo wuxuu iminka kusii fidaya sida wadamada kenya uganda tanzania aqaqaan waxaa markaas iminka ka goon sidii uu soo saari lahaa quality markaas dhammaystiran iyo weliba dad markaas specialist ah oo waqti afar iyo labaatanka saac ma xaadir kugu halkaasi kugu daaweyn kara sidoo kale xanuunadaasi aad markaasi kaa dhegeysanaya kadibna waxyaala markaas haboon munaasabka ah markaasi kuu qoraa dhegeysa sida xanuunka sida markaasi dhakhaatiirta gynecologiska habeenka markaasi ah sida xanuunada markaasi kansarka xakaadida eh, keliyaha eh, macaanka eh, qaliinka waxyaalaha u baahan kuwa maskaxda qaliinka u baahan e n t ga eh, dhegeystayaal dental eh, service dhegeystayaal iyo sidoo kale waa ilkaha iyo weliba dhanka xanuunada markaasi manqaarka ah isbitaalka waxuu markaas iminka leeyahay shaybaare casri ah shaybaar markaas dhammaystiran iyo weliba ah, ah, mashiimada markaas ugu dambeysay casriga ah, qof weliba xanuuniisa si dhe- si dhaq- si dhaqso ah markaas loogu soo saaraya dhegeystayaal isbitaalka xaafadda islii haddii aad markaasi puntland aad ku ogeed xaruntiisa dhexe iminka islii aan laguu keenay dhegeystayaal islii outreach medical center california waa dabcan dabaqa koowaad ee markaasi ay ka heli karaysaa wuxuu ku dhegan yahay k f c aloonka wadada markaasi dheer ee general wayrungu street dhegeystayaal wixii faahfaahin macluumaada haddii aad u baahanta balan haddii aad markaas u baahanta dhaktar inaad la kulanto iminka socdaal iyo weliba jaam fara badan iyo weliba hadallo fara badan ma gelaysid adigoo lugtaada soc- lugtaada ku socotaa xitaa ku tegi kartaa xaafadda islii eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed lamarkaasi ay kala xiriir kartaa dhegeystayaal ayaan kugu sii dara dhegeystayaasha ayaa markaasi qaadka telefoonada aad usoo beegsanaan doonaa barnaamijka kalonso misoka inaad ka qayb qaataan muscabow laakiin marka hore waxaan ku leenahay ma la socotaa in markaasi buuq fara badan hadalhaan fara badan ay markaasi ka taagneed dhanka shirkadda isgaarsiinta safaricom waxaa markaas iminkan ku leedahay star hal eber lix haash qaraac haddii markaas aan lahay socdaal fara badan baan gelaya waa jaam waa cariiri oo waqti baa markaas nooga dhumaya laakiin iminka iska diiwaangeli adigoo gurigaada joogo waxaad qaraacaysaa xidig hal eber lix afar geys xidig hal eber lix afar gees ay qaraacaysaa kadibna muhiimadda loo xaqiijinaya ayaa ah in mararka qaar laga yaaba in qof markaas dembi gala isagoo adeegsanaya macluumaadkaada telefoonkaaga dhegeysan iyo sharcigaada meelaha markaas inuu ka helo uh, iskaga furto markaas dembiye fara badan uu galo waxaa lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa kugu yeerayo inaad markaas iska diiwaangeliso telefoonkaaga iska hel iska hubi oo iska ilaali dadka markaas noocyadada dhegeysa keliya iibso telefoonkaada dukaamada safaricom kilada safaricom balse maramaha iibsan dadka markaas wareejiya lafta safaricom waayo mabaha markaas waaba dembi in markaas aad gadato mise aad iibsato waxaa laga yaabaa in khataro fara badan ay ku keenaan dhibaato fara badan ay ku keenaan nolol mar- nolosha markaas ay cariiri kaa geliyaan maxaa dhibaatadaas kuu keenaya maanta ba ka taxdar adigoo gurigaada joogo iska xaqiijiya inta markaas lambarka ama inta lambar oo markaas telefoonkaada kugu diiwaan gashan mise inta lambar oo markaasi aad ogeen aad garanaynin oo markaas kugu jiraan iska bix iska wada dareeri xidig hal eber lix afar gees aad qaraacaysaa ama fadlan sidoo kale gaar diiwaangelinta telefoonkaada maanta bos shirkada isgaarsiinta safaricom dukaamada markaasi meel walba xarun walba aad tagto dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari toban daqiiqa inoo soo hartay dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal iminka kalonso misoka maxaa ka goan maxaa markaasi la- ku haboon mise weli markaasi jahwareer siyaasad ayaa markaasi haysata kalonso misoka dhegeystayaasha qaadka telefoonada dhegeyste kalonso misoka ogsoonow wuxuu markaas isagana shacbiyad fara badan uu leeyahay sida markaas u leeyihiin Kalonzo- sida ay u leeyihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto iyo sidoo kale Raila Odinga laakiin sida aad ku maqleyseen Corona Cabdicasiis guddiga fulinta markaasi ka tirsan wuxuu sheegayaa in markaas weli waxyaala fara badan isku fa- fahmi layahay oo markaasi gacan bidixin xoogan dhanka azmiyo ma- markaasi ka jirto wuxuu leeyahay waana shakhsi keliya markaasi istahsan yihiin ee siyaasadda markaasi isla- isla jahan qaadi karaan mascabow wuxuu leeyahay dhanka Ken- Kenya Kwanza misla jahan qaadi karno isma- isma fahmi karno tusaale wuxuu usoo qaaday idaacadda star f m wuxuu leeyahay star f m maanta waxaan ka idaacado kale mala hadlo waa runtiis star f m keli ula hadlaa wuxuu leeyahay star f m sidaa ula hadlo ayaan dadka idaacadaha kale ula hadli karin Marka- marka wuxuu leeyahay kalonzo misooka wuxuu fahmi karaa la hadli karaa saaxiibkiisa een, Raila.
Azimio la Umoja raila odinga hadda kenya kwanza hadduu galo dabcan way ku adkaynaysa in markaas uu fahmo Waxaan madaxweyne maqal- ku-xigeenka soomaalida waxaan ka maqlay jid- Eh.
dameerahan isma qaabilaan aad iyo aad marka saasoo sheekada marka hadda kalonzo misoka waqtigii kala da- waqti kala guurkaa la gaar maanta ugu dambaysa go-aanka ugu dambeysay waxyaalahaas ayaga markaas la taala laakiin hadda siyaasadiisa dhankee u uror dhankee u rooreysaa ama dhankee u socotaa maxaana markaas laga filanayaa maxayna tahay saadaashu ma dhanka azimo ku noqon doona mise siyaasadiisa sidan ay ku burbureysaa oo markaasi sumcadiisa iyo siyaasadiiba dhankaas ayaa faraha Lagu loogu loogu duubaya.
farxashan doonaa ama loogu kala gudbi doonaa dadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka qaybari yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil ayaa barnaamijka kala daadihinayaan saaxiib ayaal adigana qayb ay ka tahay waad ku mahadsantahay sidoo qurux badan anoo dhegeysanayso fikirkaada aragtidaada dhegeystayaal ayay markaasi qayb ka tahay arrimaha gobolka Waqooyi- ah, arrimaha markaasi barnaamijka hogaanka oo sax waliba halkan aan ku kurfayno weliba dhanka siyaasadda gobolka waqooyi bari waa in siyaasadda ayadana door ay ka qaadatay ka ciyaartaa haddii kalonso laga hadlayay iyo haddii mada korwa laga hadlayo iyadana gobolka qayb ay ka- ay ka tahay ilan siyaasadda waa in markaasi dhankooda ay ka ciyaaraan Aad iyo aad.
asxaab aada u tiro badan waxaa jiraan siyaasadda Mhm.
idaacadda star f m ka fahmeen haddaad ogeen muscabow way jiraan Mhm.
sida weli dhegeystayaasha uga qayb qaadanayaan aa ku fahmi kartaa iyo fikirkooda siday nala wadaagaan bal maantana mar kale waan ka sugaynaa dhegeystayaasha iyaguna waxa ay ka dhihi doonaan ee qodobkaasi ku saabsan kalonzo msioka yuusuf sidoo kale saa la socoto saaxiibada ina maqlaysa ama ina dhegeysanaysa iyaguna ee waxay u kala go-an yihiin qaar taageera ee, azimio iyo raila qaar taageera kenya kwanza iyo ruto iyo weliba qaar taageero ee kalonzo xitaa way iska jiraan dabcan oo indhegeysanaya sanfilia marka ee, dhammaantood iyagoo isku duwan bal qodobka aminka maanta barnaamijka aan uga hadlayna ee kalonzo msuka haddii ay fikirkooda kasoo dhiibtaan dhegeysta u hore ee fursadaan u siinayna barnaamijka halo star f m asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
waxaan idin salaam marka hore subax wanaagsan wasala abdiraxmaane subax la mida salaad waanu kaa qaadnay
haddaan u gudagala haa
horta ninkan waxa waye wuu yara jaxo wareer mhm
markii hore guudi hore ayagoo maaragtay isagu ogsoon yahay maaragtay dadkan inaysan wada shaqeyn ka dhexeyn karin oo mar horeba hadallo fara badan uu ka tegay oo meeshii isaga naftikiisa looga tegay uu garanayo haa
ayadoo horta marka horeba si kafirsilaan ugu soo dhacay waa garta
kulley waana waxaan malaynaa uun dadyaaba cadaadiis uun maalahay meelo kale uun maaragtay la taliyayaashiisa iyo cadaadis ay wadeen bay ka mid ahayd mhm
haddana kulley haddii oo maaragtay meeshii isagu uu filayay maartaqaana ee laga soo qaatay mada karuwa aa
hade waxa waye qofkan biniaadankan wuxuu fiican yahay horta go-aan inuu un lahaado unbaa fiican waa garta
laba jeero waxa waye kulley qof unbaa la qaadan lahay laasima wax kasta anigaan helo horta suurtagal maaha mhm
marka dawladdana way bilaaranta oo meelo fara badan oo la geli karaa jira kasta maarata isaga jara jara jaga kor uu raadinayo mhm
marka madaxweyne keligiisna horta waxa waye hadda inuu kasoo baxayn wuu iska ogaa sax
marka kulley hade waxa waye meeshuu ka baxaana wax unbay ka dhimi meesha ku geerin horta wax unbay ku dari mhm
keligiis hadda haddii oo maarata uu meel u istaagana aa
waxa waye hadhow haddii uu maarata horta dawladda maarata labadaa nin kale haddee midkooda mid kamid a uu kusoo baxo mhm
meel wax ka helayo malo waa garta
marka horta inuu asiga keligiis wax raadsadan horta waxaa ugu fiican dadkii asiga la jiray inuu hataa wax u raadiyo qofka saasaa horta ku fiican mhm
marka horta waxaa ku fiican hadda inuu horta meesha hadda uu joogo oo maaragtay uu si fiican maarata wada hadal u galo dadkana wax u raadiyo asigana wax ka helaya aa
inuu maaragtay meeshiis maarata uu ku ekaado hadda oo maaragtay ayaa u fiican usan mataqaana mar hore haddana usan hore usii badboodin ayaa u fiican mhm
ani kulley waxaan dhihi lahaa meeshaadaan hadeertaan waxaa wada hadal kala gal halkaada ku ekaysa ama wax ka hel ama ama ha laga waayo ama wax laga helo halkaa ku ekaayo baan dhihi lahaa mhm marka waana mahadsantihin sidoo kale salaad waa mahadsan tahay xigaxa star f m hallo
asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
cabdinaasir halkeed joogtaa
eldoret waa kusoo dhaweynaya cabdinaasir
waa mahadsantihiin subax wanaagsan new ninkan odayga lagu magacaabo galansa horta qof go-aan leh maaha haye
ninka raggan wuxuu ku wanaagsan yahay inuu leeyahay go-aan haba qaldanaada eh waa garta
meel buu ku gaari lahaa waa garta laakiin ninkan go-aan ma laha Sax.
Een, kenyana waxaa lagu yaqaanaa ee, watermelon haye
waa nin maaragtay qaraha la mid ah qaraha mar dhulka hadduu ku dhacwaa markii waa dilaaca mhm
marka ninkaas waxaa waye nin go-aan leh ma aha aniga hadda waxaan aad uga kululahay ama aan ka xumahayba in maarata qof soomaali uu u ahaado guddoomiye sida faarax macallim oo kale mhm
aad baan uga xumahay marka ninkaas qofka guddoomiye u noqdo waa qof la go-ay haye
Een, een, maxaan ku wardaa ninkan dawladda jagooyin badan baa ka, ka, ka bannaan Ee, waxaa la rabay inuu sabro oo maxaan ku wardaa maadaama islaamka la magacaabay inuu u daayay ahayd waa garta
marka ninkaa go-aan ma laha ruuto oo iska dhaafay ani waxaaba ka baqay inuu qolo kale oo hadda aan la joogin uu uu ku biiraba haye
marka ninkaas waxaa waay go-aan ma laha qofka hadduusan go-aan lahayn waa noocaas walaalo oo Mhm.
waayo qaba qof isku kalsoon ma aha waa garta wax walba ka filo ninkaas waa ninka hadda ka hor yidhi een, een, nitabita katkati kibaki iyo rayland dhaxmari haye dambana waxa- markii dambena waxaa la arkay isagoo kibaki gadaalka taagan waa garta marka ninkaas nin waa ani waan ka sabray kolley qofkii rajo ka qaba kaas waa qof la go-ay waa mahadsan tahay abdilxasan oo ii qusliye dhegeystayaasha kale aan siinayaa Eh, laakiin een, yuusuf saa maqlaysay eh, konreelka wuxuu sheegay Eh, wuxuu leeyahay anagu een, ma ahan boqolkiiba boqol waxaan u dirireyno xilka eh, deputy president ama running mate aad iyo aad arrintaasi waan ka samirna ayuu leeyahay Aha.
amaba qofkii la siiyey hadda maada karuwa Mhm.
waxaan iskala tirsanin ayuu yidhi oka marka waan ku faraxsaneen musacbow een, horta cabdinaasir sidoo kale hadda dhegeystayaadka ku jira qadka wuxuu sheegay inuu kalonso yahay wata- watermelon Aha.
waa dabcan qaraha oo kale haa dabcan qoraha gudaha laga yaaba inuu een, gu- gudud yahay ama gud- inuu marka cad yahay Ah.
ama insuda karin u bislaanin Isbedbedela waxyaala fara yani.
badan dhinaca marar qaar isbedbedelaya Sax.
haddii dhul ku dhacana hadii uu kala daadanaya Ah.
horta watermelon maxa- wat- watermelon maxaa loogu bixiyey calonzo misoka Aha.
waqtigana wayna hayaa hal daqiiqaan siinaya een, korneelkaan raba inaan waco Ah.
een, qadka hadda waa toosan wacayaa haya Een, inaan weydiiyaan rabaa sababta loogu bixi karno een, een, Watermelon.
watermelon maxay tahay sababta iyo maxaa keenay Mhm.
in dadka ay arrintaas uga aaminaan in ee, lo- looga bixiyo een, watermelon sababtaasaan ogeynaynaa bal asiga wuxuu ka ogyahay Een, dhegeystayaal cid baraha bulshada xitaa aad bay uga dhex socotaa aad iyo Maxay aad.
tahay qof walba oo watermelon?
ku daacaday Ha.
yani wax lagu Ee, daacaday kolonel Cabd- kolonel cabdilcasiis Een, cafan waxaan rabaa ee, dhegeystayaasha waan kugu soo noqday een, waxaan rabaa inaan wax yar naga jaahil bixiso
walaal aad iyo aad aa umahadsan tahay Een- waan maqlahay walaalkii cabdinaasir ah, sida aad iyo aadka ah, uu uga hadlay arrimaha watermelonka iyo waa ka safra waxaa lagu ku hadlay dabcan watermelon maxaa ku macnayn karnaa maxaa muxuu- maxaa loola jeedaa Een, maxay dadka maxaa ereygaas loogu dhejiyey Een, een, raila odinga Kalonzo.
raila kalonzo misoka Mhm.
horta waa inaad fahantaan ah, taariikhdan si ay ku imaaday watermelon haya
Ah, xisbigii hore oo odm kenya waxaa foom kalonzo musyoka oo asaasay oo asaasay haya raila odinga iyo propagandista aad u badan ayuu leeyahay oo sheekooyinka bedelaan haya
raila odinga wuxuu damcay xisbigii inuu kalonzo ka qaato haya uu ka xoogaba waa laga qaaday waa la- marka xisbigii inuu qaato ayuu rabay haya waa loo ogolaaday inaan madaxweyne ka xogo anigana deputy aan ka noqdo wixii wuxuu damcay inay managementigii uu xisbiga la wareego sax
marka meesha marka laisugu qabsaday ah, ah, raila waa laga xoog badaya xisbiga waxaa qaatay ah, Raila Odinga.
Kalonzo Musyoka.
kalonzo misoka Kalonzo Musyoka baa qaatay sax
raila wuxuu noqday xisbi kale u foom gareyn lahaa oo d m kan hadda jira haya markaasuu yidhi ninkan ah, waa watermelon oo waa wax ah, dhinacna ka- ka gaduudan dhinacna ka madow Sax.
Dhinac- korna korna ka madow hoosna ka gaduudan haya laakiin ogtiin ah, dacaayadda laguma gaara xisbiga oo d m iyo xulufadiisa haya laakiin wax ka jira ma ahayn qaladka kullina waxaa lahaa odinga iyo xisbiga o d m marka waa dhankaasa ka asaasmatay oo eh, waxaad propagandist aad u weyn hadda waxaa ka socda social media oo cabdinaasir iyo dadkii qaarkiisa hawareerinahayo Mhm.
waxa waxaa uu qoro o d m oo waxbana kuma ogolaan waxbana waxbana dad uma ogolo waxba afkaadana kaama qabsadaan aad baad umaasan tahay kolonel intaas rabnay inaan ogaano shukran thank you
dabcan waad dareemi kartaa Een, cabdilaadir si fiican ayaa loo qabtay
aad iyo aad waa siyaasadda musacdow arrintan marka hore aan rabay inaan weydiiyo laakiin waa iga hoos baxday Mm.
Een, waa taymolon laakiin cabdinaasir markaa dib noo saxisay waa arkaysaa waxay- arrintaas siyaasad bay ku bilaabatay Mm.
Ee, markaasi ay u- meelo qaarna isku fahmo kooxda odingaana faafgarasarkay aad maqli doontaan aad iyo aad waata dhegeystayaal xamdi guray iyo warkii ayaa maqli doontaan hadduu ibaaraan ka noqdo ku mahadsantahay la socodka dhegeysta idaacadda sar f m codka gobolka waqooyi bari yuusuf bakad iyo musxab ismaaciil barnaamijka hogaanka gabagabadii aan soo gaaray dhegeystayaal daqiiqada yar oo kooban oo keliya inoo soo hartay oo markaasi hebada goorna waan isku macsalaameyn doona dhegeystayaal hadduu ay bahraale ka noqdo laakiin inta ka hore dhegeystayaal aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijyada ka ah dhegeystayaal aan ku bilaaba safaricom dhegeystayaal iminka waxaa lagaa doonayaa dhegeysta inaad iska diiwaangeliso telefoonkaada sidoo kale si dhawaad oola socoto adigoo qaracaya haystaa hal eber lix afar geesa fadlan dhegeysta iska xaqiijiya muhiimadda loo xaqiijinaya ay mararka qaar la yaaba in qofka markaas dembiga lasooga adeegsanaya macluumaadkaada ee telefoonkaada lambarka iyo sidoo kale macluumaadka lambarkaada idga ama sharcigaaga waxaa lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa kugu yaray inaad kadi markaas inaad diiwaan geliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka markaas noocyadaas oo kale dhegeysta keliya iibso telefoonka dukaamada safaricom keliya safaricom balse marnaba ha iibsanin dadka markaas wareejiya lafta safaricom waayo ma baahno maadaami markaas in aad wax la wareejinaya aad gadasho laga yaaba qofkaas in wax uu soo xaday mise in dhibaato markaas adiga faraha uu ku geliya iska hubi laakiin marka hore inta waxba aasan iibsanin laakiin waxaasoo dhan hadda bal xaqiiji in adiga markaasi asxaabta telefoonka kugu jira lambarka inaa kula isticmaala mise adig kalima isticmaalaysa maxaad ka ogtahay qaraac star hal eber lix afar gees ama star one o six hash haddaba dhegeysa haddii aad ku sugan tahay xaafadda isliya ama ha ku sugan tahay xaafadaha markaasi kale meelaha kala duwan dhegeysa in badan aad jaam mashquul cariri lacaga fara badan iyo diyaarada aada geli jirtay iminka waxaa markaas lagaaga furay xaafadda isliya dhegeystayaal isbitaalka markaasi ugu casisan isbitaalka markaasi ugu qaalisan isbitaalka markaasi u teeda wanaagsan waana isbitaalka markaasi aqaqaan hospital dhegeystayaal isbitaalka aqaqaan xaruntiisa dhexe waxay markaasi ku taallaa puntland bukaan jiif bukaan socod dhammaan waad ka heli karaysaa dhegeystayaal imikan wuxuu sidoo kale kusii faday kenya uganda tanzania waxaa ka goran in markaas uu soo saaray sheekh siyaad dabcan uu soo saaray dadka markaasi xanuunada markaas in badan ay la daashanayeen la dhibaateysanayeen la oonayeen markaasi lacaga fara badan ay dadka markaasi kaga baxeen waxaa halkaas kuusan dhegeystayaal takhasus gooni dhaqaatiir markaas leh afar labaatan sac aa ka heli karto isbitaalka qaqaan hospital xaafadiisa siliy xaafada puntland dhegeystayaal waana boqol iyo labaatan dhaqaatiir specialist ah ama takasuska gooniga leh xanuuno markaasi kala duwan ay ku takhasuseen waxaana kamid ah xanuunka markaasi kynecologiska loo yaqaana dhegeystayaal ee haweenka xanuunka markaasi kansarka xanuunka markaasi kaadada xanuunka markaasi keliyaha xanuunka markaasi mamacaanka mamacaanka iyo xanuunka sidoo kale dhegeystayaal qaliinada kala duwan u baahan iyo xanuunka waa qaliinka markaas maskaxda dhegeystayaal iyo e n t iyo sidoo kale xanuunka markaas ilkaha maqaarka xanuun waliba halkaas markaas lagaaga daaweynaya hadduu ibaaraale ka noqdo maanta waxaan ku leenahay xafid isli soo boqo kr sli outreach medical center waana waxyaalo fara badan shaybaaradii ugu dambeysay mashiinadii markaas casriga ugu dambeysay qolabka qofka qalabka markaas lagu bareeyay inay markaas la imaadeen dhegeysta maanta fursad ayaa haysataa oo iska beeldaran dhegeysta fursad markaas ay ku keentay dhegeystayaal xaafid isli lagu keenay lagaaga furay isbitaalka aqaan hospital dhegeysta lix afar labaatanka saacaad ka heli kartaa dhegeystayaal dhaqaatiir markaas joogto kuwa xaadir ku ah dhegeystayaal maantaba iska beeldareen fursadan dhegeystayaal adigoo markaasi ballan la qabsan karta dhakhtarka haddii xanuun fara badan ay ku daashadeen eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed sideed haddaan lambarka kugu celin dhegeystayaal zero seven three zero zero one one eight eight eight eight ama zero ama eber toddoba saddex eber eber hal hal sideed sideed sideed dhegeystayaal lambaradaas ay kala xiriiri kartaa dhegeystayaal maanta oo fursadan waad qabsan kartaa dhegeystayaal aan kusoo xiran kuna soo afmeera dhegeystayaal shirkadda isgaarsiinta ee airtel war farxadda airtel ee ku keentay adeega xawliga dheer ee qadka fooji hayatan adeega airtel wuxuu sii xoojinaysa adeegyada fooji oo aad ka helaysa soomaalida kala duwan ee dalka adeega fooji wuxuu markaasi ku siinay adeegan dhegeysta mid fudud si wanaagsan qofku isticmaali kara hadaad markaasi muuqaalka daawanaysa youtube-ka maaha mid markaasi kaago markaas taagaad wax adeegsanaysa sidoo kale kuma dhiwaya waayo ma baah mid markaas cunaysa dhegeysta maanta ku bir khadka telefoonka casriga ee tel tegland oo kugu dhow airtel soona qabsa lafta airtel fooji xusna waxaa markaas lagaa doonaya inaad markaas timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada airtel iska hubi iska ilaali waxaa markaas adigoo telefoon keliya soo qabsada iska oranne waa inaad markaas iska weydiisaa ninka kaa gadaya ma fooji ma yahay hadduu fooji ahaynna iska tuur fooji ayaa markaas lagaa doonaya airtel iminka soo qabsa dhegeysan internetka xawaariisku aad u sareeya internet waxyaalo fara badan qofka youtube-ka oo kaga baran kara waxaana kaga fahmi kara haddee tahay cilaansaarka isqurxinta iyo sidoo kale qeybta markaas youtube-ka cunikarinta iyo waxyaalo fara badan qofku iska soo saari karo in badan uu markaas ciil iyo weliba laga yaabaa in uu qofka haysatay lacag la-aan ama qofka inay haysatay dhaataan la-aan ama qofka inay haysatay inuu xitaa uusan haysaninba meel mar- markaasi wax waliba si fudud oo qofka uga baran karo uusan aga istaageen dhegeysan lacagta maanta ama dhaataaga ama internetka aad geliso maanta laga yaabaa inuu beri ama sidoo kale uu kaa dhamaado isbuuc ama uu ku hayo mise laba isbuuc xitaa uu ku hayo maanta fursadaasi ayay cid waliba markaasi imikan ku naaloonaysa ee u keentay shirkada isgaarsiinta ayatel dhegeysa dhegeysa maankoormaan si wanaagsan uga faaideysanaysaa waa adeega foji waa markaa leedahay telefoon casri maanta oo soo iibsa telefoonka smartphone hilqadka wanaagsan ee atel dhegeystayaal halkaasi aan kaga baxo qadaladii dhaahyada dhegeystayaal waa adeegyada qeybta markaasi barnaamijka ka ah dhegeystayaal iminka dib aan ugu soo noqonay dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waxaa saaka markaasi diirada ku saaraya sidaad ku maqleysanba xitaa wareys yar oo kooban oo qadka telefoonka markaasi aan soo gelnay kulnal cabdilcasiis oo markaasi gudi gudiga oo ka tirsan gudiga fulinta markaasi waypa colonzo misoka oo markaasi saaka diirada ku saaranay oo isqabs- isqabqabsi xoogan markaasi iminkana ka haysto gudaha azmiyo laomoja weliba xilkii markaas in badan uu ku taamay xin badan uu raadinaya sidoo kale uu rajo weyn ka qabay oo markaas laga hoosbixiyay laakiin iminka maxaa la gudbay maxaa la qorshaysan maxaa markaasi siyaasadiisa ay noqon kartaa haddii markaasi uu gooni kaga baxo azmiyo laomoja waa isaga qudhiisa gooni uu u tartamo haddii uu ku biirana dhanka kenya kwanza maxaa markaasi cawaaqib xumo u kala kulmi karaa dhanka dhinacyada kala duwan siyaasadiisa dhankay ku fiican tahay dhegeystayaal maxaa kaaga baxay maxaa markaasi ka daristay maxaa u malayn kartaa in marka cronsomisoka iminkan ay la quman oo qoortiisa qumana dabcan qoortiisa ay ugu jirtaa la dhihi jire iminkan ay asaga ugu jirtaa qoortiisa iyo sidoo xisbigaasi iminkan uu kusii socon lahaa dhegeystayaal ee wipa kalonsomisoka eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan- waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha nabaradaasi kala duwan ay naga soo xiriir nagala soo xiriiri karaan nagala soo wici karaan dhegeystayaal oo fikirkooda rajadooda markaas ku aadan bal arrinta saasaantay siyaasadda sida u socoto ay markaasi fikirkooda kaga dhiban karaan qadka telefoonka barqa wanaagsan aan ku salaamaya soo dhow walaale waa kaa qaada walaal haye magacaaga
walaal maxamed baa la yidhahdaa tuulo baanka la yidhahdaa ku suganahay haye maxamedow
yuusuf bakadow haddii aan barnaamijka u guda galo aada iyo aad
aniga kalonso say ila muuqato horta qoyska isagu ka dhashay soomaalida midna kenya madaxweynaha maba rajeyn isagu sababtu aa saa u leedahay maxay tahay maxamedow
yaa maxaa u saa u leedahay u aragtay
maba la- had ka dambana ma dhici doontaba maxaa ku dhahday
waa wax jira wax cad waaye
haye
marka labadan xisbi mid kamid ah ha ku biiro aan dhihi lahaa midkoodaa ku biiro
haa kee markaas adiga kula muuqata inuu ku biiri karo ula sii socon karo waa maxamed uu ku mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka siinaa qof waliba aragtidiisa dhegeystayaal ay fikirkiisa ayaa markaas anaga soo dhaweynayna oo keliya soo dhowo walaan ku salaamaya walaal magacaaga
وعليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu
سعيد دوغنايا تاكل walaal magacaaga
سعيد سعيد دوغنايا تاكل saciid taakaa baa joogta mandheera
تاكل تاكل جماعة soo dhowow
عطلو haye ka qayb qaada barnaamijka أنا
waa tahay saaxiibkaas sigana waan ka gudbayaa xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari nage- dhegeysaneysaan shan daqiiqo kale inoo soo hartay asxaab aada u tiro badan barnaamijka markaasi doonaya inkastoo qaadka telefoonada weli ay isku cariirinayaan dhegeystayaal ah waana dhanka siyaasadda saaxadda siyaasadda iminkan waxaa markaasi kalonso misoka la gudban dhegeystayaal haddii uu markaas asmiyo ka qayb markaasi kaga sii noqonayo mise haddii markaas uu asaga gooni markaas uu siyaasadiisa usii wadanayo oo markaas isku sii sharaxay laakiin iminka waxaa leeyahay midkooda waa labadaasi ugu cadcad inuu ku biiro uu ku biiri doono dhow soo dhow يوسف بكر waan ku salaamayaa ودعالي بنباسة xaaji ducaale mombaasa waan ku salaamayaa soo dhowow
يوسف بكر ومركا أردت أن أقول لك haa
مرة تلاقي لك أولا تحوان كاي كاي haye
ماشي إيه أنت كسو الله جدا أهانا sax
نيك الرأي لو وخط وسط أنا وعطي ماذا كان وكسو قاتل ماذا كان haye
مركا نيك إنو دعاء قرق ليه الله ملوكي يقول هدو نقوة laakiin hadduu go-aan leeyahay eh, ducaale waa la socotaa een uu ku tashanayo kalonso misoka madaxweyne ku-xigeen laakiin haddii laga hoosbixi marka maxaa eh, iniga u dhaliilaysaan كوبسن كوبلي aha
laakiin ninkan meeshuu kuula badan inuu ka xumaado arkay kolonta inuu mukaan ra-iiska ay way ahayd laakiin way haddii noqon waato aha
inaad tuliyeysaa la rabaa marka iyada jaga way badan meesha kilax jaga kilax ma aha hadda kalonso misoka hadduu ka baxo azimiyo loomaja dharbaaxo weyn ma soo gaarayso marka codad fara badan soo laga yaaba inuu ka goosto waxba kama soo gaarin wax badan uu wata bale markaas ani maxaa u ridayna inuu soo noqdo oo kusoo noqdo asniyo kalonso masooka dad wuu wataa adducaalow waa tahay wuu mahadsan yahay adducaale oo marka isagana xeebta ku sugan fikirkiisa waan uga mahadcelinaya gebagabadii aan soo gaarnay afar daqiiqaa soo hartay laba laba dhegeysaan kusoo xirayna muscabo kadibna barnaamijka aan noo- aan soo xiraynaa hadduu eebaa raalli ka noqdo soo dhowoon ku salaamaya
asalaamucalaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waa isxaaq oo maanta qaasa magaciisa oo isxaaq mumb isxaaq cabdullaahi aan filayaa aad iyo aad aad iyo aad saaxiib oo ii waran tamaam sheekhi soo dhowow barnaamijka la socotaan filayaa aad iyo aad baan u socdaa waa arrinta waxaa laga hadlaya somo kilonzo aad iyo aad
kilonzo nin waxaa waaye horta waa ninka ninka go-aan la maaha ma garan haye
ninkan waxaa waaye dowladdana sumukaatana waa kusoo qayb oo ku- oo kusoo jiray waxaa waaye raila in badan buu la soo shaqeeyay ma garan sax
marka raila ninkan wuxuu aad buu u fahmay inuu nin waxaa waaye walacwalac yahay haye
marka go-aan inuu lahayn wuu fahmay ma garan haye meeshan mount kenyana marka uu ogyahay maadaama ninkan ruto uu darada ninkaas kale uu doortay mhm madaxweyne madaxweyne marka wuxuu ogaaday meeshaas waxaa waaye inay waxaa waaye ul kaga soo dhacayso markaasuu naagta meesha gashada ma garat sax ayuu leeyahay mount kenya bal ninkan waxaa waaye asagana waxaa waaye bal qayb kaga soo qaado haye marka saddexdiis milyan kolleyto waxaan maynahay hataa hadduu waxaa waaye uu meel istaago meel lama gaarayse mhm kolleyto meelna kolley ha u socon waxaan dhihi lahaa waxaas kaga soo noqdo ninkan raila wax u dhan ma lehe oo aad tahay isxaaq aad baad u mahadsan tahay ha shukran fikirkiiska saliimka uu ku mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
halo walaal magacaaga
waa cusmaan cusmaan sheekh
waa dhaway bakarow soo dhowow
dee horta ninka odayga ah Mhm.
kolay waa iska maskiin Aad iyo aad.
shaal ba ahaadee aha waxaa waxaan ilaha reer anada horta wax saaray kaar baa ku dhacday haye
in badan buu daba socday garab buu u ahaa meel cudba ku dhaafay banaan cud loogu tegay haye
raila taariikh ma leh unguna unguna inta waqti u doonay xataa hada sor gaari waa ninkii bood ku tuuray haye
marka waxaa u fiicnay marka hore in horta meel qabsada ninkan meel fiican ma haysan asagoo hadda cod fiican oo dee codkiisa xataa wax iska dee sii qiimeeya reer badan maaha sax
laakiin meeshuu daba higsaday oo daba socdaa waxay ahayd meel lagu khasaare ah haye ballan male raila Haye.
Raila waxma tarin aha
inuu ninkaan odayga ahoo ad adag iska raacaa la qaatay oo ruto oo da- dabcan kalonsa ku wadaa haa xilo fiican buu heli haa wa- waxaan ku dhaha kalonso haye marka raila awal buu ku daba khasaaray waxna uma qabanaynin raila rag badan buu horu khasaaray oo kaar ku ridi
haye marka waxaa u ficineed hadduusan baduur iska joogaynin keligiis oo siyaasadba kalaynin mhm
inuu ruto raaco u ficineed raila inuusan weligiis waxba siidan waa iska ogeyn aad iyo aad maarkada marqacad buu ku dhaaf marka waxaan dhihi lahaa nasiibkiis hadda waxaan dhihi lahaa inta daba ciimada aha ruto codka ugu subaa iska raacaan dhihi lahaa kolo hadhow meel fiican siiyo aad baad mahadsan tahay een, cusmaan ayuu ahaa dhegeystaha si dhadhaab iga soo wacay shukran ayaa leeyahay saaxiibada eh, saaxiibadaasi barnaamijka ka qayb qaatay mascab haye ma maqlaysaa Ay, isbaal soo googweynaa war leh ma wadane nin baa wuxuu dhe hadal ma wadaynaa war ma wadane barnaamijkan soo googweyna yusuf eh, barnaamij aad iyo aad u xiiso badan ayuu ahaa aad iyo aad een, dhegeystayaasha Mhm.
een, aad bay horta u daneeyaan Eh, wayna fahansan yihiin, wayna garanayaan Aad Kalonzo iyo- Musyoka.
sax.
Ehe.
kalonso misoka kelimaan Aha.
dhegeystayaal yusuf siyaasadda dalku way fahmeen hadda Aad iyo aad.
maadaama maalin walba meeshan aan ku falanqeyno Aha.
wixii markaa cusub Aad iyo aad.
ee soo baxo Mhm.
shaqartii yeerto Mhm.
aan usoo gudbinayno Aad iyo aad.
iyagana dhegtay zaaid u hadda waa fahansan tahay dabcan waxay leeyihiin qool ma lahan Eh, nin isku hadlayn kara ma aan kalonso misooka badankooda qaar- qaarkood saasay leeyihiin qaar waa arkaysa waxay leeyihiin eh, waxaa lugoonaya ninkaasa lugooyey haddana weliba sidoo saca ka haro Mhm.
Eh, dabcan waa aragtida markaasay kala dhibanayaan dhegeystayaasha aad bay u mahadsan yihiin muscabo haye noo soo xir hagaag mahadsan yihiin dhegeystaha sheegtay yusuf dhegeystayaasha berito beri- barnaamijka hogaanka khamiista insha allah iyo weliba arrimaha qoyska aan dib u kulmi doonaa si wada jira barnaamijka anigoo musaa ismaaciil sacabka yusuf wakad ayaa idiin daadihinayay barnaamijka inoo soo bilowday toddobadii iyo qadar soddon daqiiqo oo subaxnimo dhegeystayaal dhammaantiin nabadgelyo